alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu cala ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa ywmi ddiin ama bacdu ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad leh inoo hagaajiyey ama ina haleelsiiyey mar labaad inaan isugu nimaadno mu'tamarkii islaamiga ahaa ee ka socday koonfur africa maanta waa maalinkii saddexaad ee uu mu'tamar ku socdo waana muxaadaradii sagaalaad ee mu'tamarka waana muxaadaradii labaad ee maanta muxaadaradu maanta ciwaankeedu waxaa weeye alamaana wa axkaamu dayn saad dareemaysaanna laba mawduuc bay kala ahaayeen maadaama labaduba ay muhiim yihiin culimmadii waaweyneydna ay inala joogaan jadwalkuna uu cidhiidri yahay ayaan isugu darray culimmada marka waan culaysanay iyaguna ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ha uga dhigo waxaan hadda ku soo dhoweynhayaa muxaadarada fadiilata sheekh sheekh maxamed cabdi cumal ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ugu daro miisaankiisa xasanaadka maalin uu maanta uga baahi badan yahay muxaadarada ciwaankeeduna waa addayn alamaana wa axkaamu dayn falyatafadal mashkuura wajazaahu allahu khayra
bismi اllahi الرحmaan الرaحيim in alxamdu lilah naxmaduh wanastaciinuh wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah وأشhهd أن محمdا عبده ورسuله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة mowduuca muxaadaradu sida aada maqlayseenba wuxuu ka kooban yahay laba janaax ama laba garab ama laba qaybood qaybta hore waxa weeyaan ammaanada qaybta labaadna waa axkaamta daynta waa laba mawduuca markaa mid walba uu culayskiisa leeyahay fadhigan laguma wada koobi karo axkaamtooda laakiin waxaan isku dayaynaa insha allahu tacala bal mid walba wixii ilaahay naga waafajay inaan ka taabanno mawduuca hore oo ku saabsan ammaanada ammaanadu laba macno yeelataa macno waa macno caam ah waa macno guud oo ay soo wada gelayaan takaaliifta shareecada oo dhan baa soo wada gelaya wax kastoo rabbi tabaaraka wa tacaala na faray ee naga reebay noo xalaaleeyey kulli waxaa la ysku dhihi karaa ammaana la ysku yidhaahdaa macnahaas kelimadaas markay macnaha leedahayna waa macno guud waay waana ta rabbi tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay aayadda qur'aanka ee suuratu alaxzaab aakhirkeeda uu yidhi inaa caradna alamanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan inahu kana daluuma jahuula ammaanadii waxaan u bandhignay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala samaawaadka iyo dhulalka iyo buuraha inay ammaanadii qaadaan baa loo bandhigay wayna diideen oo way ka cudur daarteen fa abayna way diideen qaadiddii ammaanada waa diideen wa ashfaqna minhaa wayna ka baqeen culayskeeda inaysan qaadi karin baa u soo baxday cabsidaa daraaddeed bayna u diideen inay xambaaraan oo ay qaadaan wa xamalaha alinsaan ammaanadii samaawaadka iyo dhulalka iyo buuruhu ka cudur daarteen waxaa xambaaray oo tunka u ritay insaanka daciifnimadiisa iyo culayska uu qaaday marka la fiiriyo waa mid dulmin badan oo naftiisa dulmiyey jahuul ahoo jahli badanoo garasho badnayn yacnii hadduu ammaanada culayskeeda garanayo sida samaawaadka iyo dhulalka iyo buuraha iyo u garteen oo iga cudur daarteen muusan xambaareen laakiin waxaa ku xambaaray inuu qaado yacni jahli iyo dulmi ammaanadaas aayaddu ay ka hadlayso waa ammaano caam ah waxaana laga wadaa takaaliifta shareecada allah tabaaraka wa tacaala makhluuqaadkaa kale markay ka cudur daarteen ibni aadankaa xambaarsaday isagaasaa marka midhaheeda goosan doona oo hadduu ammaanadii dayacayna cuquubo iyo cadaab buu ku mudanayaa hadduu ammaanadii hagaajiyey oo uu ilaaliyeyna jannuu ku mudanayaa saas daraaddeed baa aayadda ka dambaysa liyucadiba allahu almunaafiqiina waalmunaafiqaat yacni waxa weeye kaafiriinta liyucadiba allahu gaalada iyo munaafiqiintana inuu cadaabo rag iyo dumarba mu'miniinta iyo rag mu'miniintana rag iyo dumarba inuu naxariisto bimacnaa mu'miniintu waa dadkii ammaanadaa hagaajiyey oo xifdiyey wey munaafiqiinta iyo gaaladuna waa dadkii ammaanadaa dayacay marka macnaha guud ammaanadu waa ku timaado shareecadii oo dhan baa marka soo gelaysa macno khaasana way leedahay ammaanadu oo macnaha khaaska waxa weeye waa is-aaminidda dadku ay is-aaminayaan oo wax isu dhiibanayaan oy wax isu dirsanayaan oy wax isku siraysanayaan oo isku qarsanayaan ammaana la yidhaahdaa waana macno khaasa macno khaasa weeye oo waxaa la yidhaahdaa in shay cid kale leedahay idankiisa gacanta lagu geliyo isaga oggolaanshihiisa ama oggolaanshaha shaarica gacanta lagugu geliyo lagugu dhiibo taasaa ammaanada la yidhaahdaa waxaa soo gelaya marka ee wadaa'icda ammaanooyinka laysu dhiibto xoolaha laysu dhiibto ee ihay lagu yidhaahdo waxaa soo gelaya wakiilashada lagu wakiisho oo muhimmad lagu wakiisho la yidhahdo arrintaa iisoo qaba lagu yidhaahdo waa nooc ammaanada ka mid a waxaa soo gelaya shirkadaha iyo ganacsiga ka dhexeeya hal ruux wax ka badan oo mid iyagii ka mida uu ganacsigii wado ama labadoodiiba ay wada wadaan waa nooc ammaanada ka mida waay yacni shirkaa la yahay nin walba oo shariiga shariigiisa kaleeto wuu aaminay baabul ammaanay halkaa ka soo gelaysa waxaa ka mid a in sir laguu dhiibto oo lagu yidhahdo sirtaa ii ilaali in farriin laguu dhiibo oo lagu yidhahdo farriintaa iga gudbi waxaa ka mid ah in shay lagu caariyeeyo ood shay intaad dadka ka caariyeysato tidhaahdo waan soo intifaacsanayaa lafihiisana waan kuu soo celinayaa ammaanaday ka mid tahay waxaa ka mid a mas-uuliyaadka iyo xilka muslimiinta loo qabto ama madaxweyne ha noqdo ama ha ka hooseeyo cid kastoo mas-uuliyad muslimiinta u haya waa amiin oo la aaminay waay ammaanadu marka sidaa markii la yidhaahdo tii hore way ka yara yacani way ka yara yacani guda ahaan tii horaa ballaadhan tanina way ka yara gudayar tahay macno khaasa marka loo isticmaalayaayo makhluuqa ama ibni aadamku waxay isku aaminaan bay khaas ku tahay labada macnoba marka waa loo isticmaalaa labada midday dooliba ha noqotee xugumka ay leedahay waxa weeye ammaanada inaad ilaaliso oo aadan khayaamin oo sidii laguu aaminay aada uga soo baxdo allaha tabaaraka wa tacaala fi alqur'aani alkariim ayaa wuxuu leeyahay ina allaha ya'murukum an tu'adduu alaamaanaati ilaa ahliha allah wuxuu idin amrayaa ammaanooyinka inaad gudataan oo ciddii iska lahayd aada u gudataan cidda wax kuu dhiibatay ammaanadiisa u gudo gacantiisa ku celi markuu kaaga soo baahdo cidda aad shirkada tihiin wuu ku aaminay ha khayaamin cidda aad madaxda u tahay way ku aamineene maslaxadooda ku shaqee wahaakadaa ciddii yacnii sir kuu dhiibatay sirta u ilaali ciddii farriin ku faratay farriintii gudbiyoo siday ahayd u gudbi ammaanada gudta buu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala oo ciddii lahayd ammaanada u gudta saasuu alla idin amrayaa tabaaraka wa tacaala waxaa kaleeto rabbi tabaaraka wa tacaala uu inaga reebay inaan ammaanada khayaanno oo wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takhunuu allaha waalrasuula watakhuunuu amaanaatikum wa antum taclamuun war dadka mu'miniinta ahow allah iyo rasuulkiisa ha khayaamina ammaanaadkiinnana ha khayaamina ammaanada laguu dhiibtay ee lagugu aaminayna ha khayaamin allah iyo rasuulkiisana ha khayaamin idinkoo og yacni hadduu jahli iyo garasho la-aan kuu geysho meesheeda waa laakiin adoo og oo aqoonteedii leh aqoonteedii lehoo garanaya ha khayaamin ammaanada sidaasuu rabbi tabaaraka wa tacaala uu leeyahay waa inaga reebaya nabigeennana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh in uu yidhi xadiidka abu daawuud iyo tirmidi ay soo saareen min xadiidi abi hurayra wuxuu nabigu uri sal lla lay slam addi alamaanata ilaa man i'tamanaka walaa takhun man khaanak ammaanada ciddii ku aamintay u gudo cidda ku khayaantana ha khayaamin yacni ruux baad ammaano u dhiibatay ammaanadii buu kaa khayaamay mar danbuu ammaano kuu dhiibtay maadaama uu aniga mar i khayaamay anna waan khayaamayaa hadhihin walaa takhun man khaanak lianna khayaanada layskagama argoosto waa xaq rabbi tabaaraka wa tacaala haddii aad ka baqdo in lagu khayaamo waad is-ilaalin haddaad ballan ku jirtay ood ka baqdo ballantii in lagugu khayaamona waad uga bixiy o waad u caddayn waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin si cad baa layidhi ballantooda u sheeg inaad uga baxday oo ayna kugu tashanin si aad adiga iyo iyaguba u siman tihiin marka walaa takhun man khaanaka cid ku khayaantay ha khayaamin ciddii ku aamintayna ammaanadiisa gudo sidaasuu nabigeenu lehay salawaatu rabbi wasalaamu calayh macnaheedu waxaa laga wadaa ruuxa muslimka waa amiin waa amiin oo ammaanadu ilaaliyaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala dadka khaa'iniinta ma jecla ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka khayaama ma jecla waa sifo aada u liidata oo aada u xun oo ilaahay tabaaraka wa tacaala iyadiiyo dadkeeda uu necab yahay way waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu tilmaamay oo uu sheegay ammaanadu markeedii hore waxay ku soo degtay dadka qalbigooda intaan sharaa'icduba u imaanin oo ilaahay waxyigiisa kor ka yimid intuusan imaaninba dadka qalbigooda waxaa lagu beeray ammaanada iyo wanaaggeeda saasay asal-aan ku tami shay fitri a waay sidaas daraaddeed xataa ummadaha aan kitaabku soo gaadhin oon rasuulba u tegin ammaanada agtooda waxay tahay wax qiimala bay ka tahay khayaanadana way necab yihiin waa shay marka quluubta ilaahay geliyo fitri ah aadamaha kiisa kitaab soo gaadhaya ka kalaba waxay isku waafaqsan yahin ammaanadu inay fiican tahay khayaanaduna ay xun tahay ilaahay baa marka quluubta ku abuuray kadibna allah wuxuu soo dejiyey kitaabkii iyo sunnadii waxyigii baa soo degay markaasaa waxay ka barannay oo dadkii ay ka barteen ammaanada iyo wanaaggeeda ammaanada iyo yacnii ajirka ay leedahay ammaanada iyo wanaagga ay ruuxa u leedahay sumcaddiisa iyo magaciisa adduun iyo akhraba tii baan ka barannay waxyigaa laga bartay kutubtii samaawiga ahaa rusushii baa la yimid mabda' laysku waafaqsan yahay buu aha nebigu markaa wuxuu ka sheekeeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sida ammaanada loo qaadi doono yacni ammaanada markii hore waa la soo dejiyey marka dambena waa la qaadi doonaayo dadka waa laga saari doonaa ammaanada dabcan waa marka akhir zamaanka la joogo nebigu markuu tilmaamayo wakhtiyadiisaasi wax yar kadib baa waxaa bilaabatay ammaano xumadii sida loo qaadayuu nebigu tilmaamay sal lla lay slam wuxuu yihi ruu ninku wuu seexan isagoo amiin oo ammaano lagu yaqaanay buu seexanaya markaasuu wuxuu toos soo toosayaa isagoo qalbigiisa ammaanadii laga saaray qalbigiisa ammaanadii laga saaray markaasaa wuxuu noqonayaa qalbigii waxaad mooddaa inay ammaana ku jirto ruuxii waa kan waa ruux quruxsan waa ruux magac leh waa ruux wanaagsan waa ruux caqli badan waa ruux fahmo badan waa ruux dadku ammaanaan haddana maca daalika markaad fiiriso qalbigiisa wax yaroo ammaano iyo iimaana kuma jiro qalbigii markii ammaanada laga saaro wuxuu noqonayaa wax taagan ood mooddo gudaha inay wax kaga jiraan waxse ayna ku jirin wuxuu nebigu ku miidaaliyey sidii dhuxul dab ah oo intaad lugtaada ku riixday kadibna ku gubtay oo biyo galeen meeshii oo ay soo foodhacday xoogaa ay kor u soo yara kacday meeshii biyihii baa ku jira biyihii way ka baxeen meeshii way soo taagantah waxaadna moodaysaa inay gudaha wax kaga jiraan waana eber qalbigii marka waa dhisan yahay jidhkii waa dhisan yahay qalbigii waxaad mooddaa inuu wax ku jiraan waxna kuma jiro ammaanadu sidaasoo kalea loo qaadaya oo laga saaraya ilaa ammaanada waxaa la qaadi doonaa buu nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh heer waxay gaadhi doontaa muxuu ahaayey la yidhaahdo ree hebel waxaa ku jira nin aamin ah ilaa heerkaasay gaadhi doontaa ilaa la yidhaahdo magaalo dhan iyo mujtamac dhan iyo qabaa'il dhan la yidhaahdo ree hebel baa nin aamina laga helaa bas dadka intooda kalena wax ammaano le kuma jiro ruux farta lagu fiiqo baa mujtamacaasi wax ammaanole laga heli ilaa heerkaasay gaadhi doontaa buu nabigu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ficlan waa sidaas waay xudayfa markuu xadiidka warinayo wuxuu leeyahay yacni maanta oon jooga buu leeyahay hebel iyo hebel waxaan ka ahayn oo aan aamini oon mubaayaco la gelayo ma jirtuu leeyahay bayca iyo yacni wax weeyaan wakhtigii xudayfa saxaabadu wakhtigay noolaayeen maanta maxaa u malaynay marka waa maanta maxaa u malaynay yacni waxa weeyaan ammaanadu kullamaa zamanku uu sii socdo oo aakhare loo sii dhowaado ammaanadu waa sii baaba'aysa khayaanaduna waa badanaysa ilaa marka dambe la waayo wax aaminaba la waayo wax aaminaba la waayo xaaladdaa nebigu tilmaamayana salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaybo ka mida waan ku jirnaa nolosha maanta aan nool ah iyo wadcigeenna markaad si fiican u fiidhisiyo xaalkeenna wax badan baynu kaga dhex jirnaa maxaa la yeelay waxaad la yaabaysaa mucaamalaadka iyo dadka wada dhaqankooda iyo muxuu ahaayey is-aaminiddooda boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wax ammaano ilaalinaya waa yaryahay waad la yaabaysaa ruuxa yacni waxa weeye cibaadadiisa iyo salaad badnidiisa iyo soom badnidiisa iyo diin ahaan markaad ruuxa fiiriso waa ruux toosan markay xoolo iyo ammaana timaaddo kii shalay maba ahaba war ninkaas waa ninkii wadaadka ahaa ma ah oo ruuxanisoo ruuxii masaajidka iyo salaadda ku fiicnaa ma ah oo ninkanisoo ninkii sheekha ahaa maahe dadka diinta u sheegi jiray dhinac walba markaad ka fiiriso ruuxan waad la yaabaysaa xoolo iyo ammaana ha timaaddo khalaas a yacni miihaal waxaa idinku filan waxaa aada u fududaaday in xoolaha ammaanaadka inta la uruuriyo la dayaco sharikaad waaweyn baa la samaynaya telefishinada iyo idaacadaha ayaa laga xayeysiinaya dadkii baa laga gadayaa waa laga iibinaya habrihii waxoogaaga yarkaa haystay ee faraqa ay ugu guntanayd baa laga soo furahaya meeshaasay kusoo ridhayaan meeshaa waxaa ka muuqda ninkii la dhihi jiray sheekh hebel waa nin aamina ruuxa waa naqaanaa waa ninkii magaca lahaa meeshii bay waxoogaaga yaraa kusoo tuuranaya xataa qolihii waxoogaaga biilkaa haystay meeshuu kusoo ridanayo wuxuu leeyahy bal waxay igu kordhaan a waxay igu kordhaan wax yar kadib iyadoo la jooginba waxaa lagu leeyahy shirkaddii way kacday war shirkad baa kacday wax la yidhahda ma jirtay xaggee xoolihii aadeen way kacday wax la yidhaahdo ma jiro xaggee aadeen xoolihii meel ku sheeg maya eedi maya sin xaggay marto xisaab baa hallowday oo waxbaa isdaba marayo berrina haddana tii kuwaan toobi maayo tu kalow haddana bilaabaya markaasuu haddana xoolihii uruurinahaya shirkad kale iyo magac kale iyo xayeysiin kale xoolihii dadweynuhu uruurinaya berrina waa waa kacay buu haddana ku leeyahay waa kacay yacni waxa way waa musiibo weyn waay waa musiibo weyn waxayna ku tusi ammaano xumo li'anna ruuxa alle ka baqaya marka horeba taxadar fara badan wuxuu ka muujiyaa ama ka galaa wixii ku saabsan xoolaha ammaanaadka qabashadooda iyo xoolaha dadweynaha qaabilidooda haddii uu qabto ama uu qaabilana wuxuu u sameeyaa taxadar aan caadi ahayn siday u ilaashami lahaayeen waa nooc ka mida suura ka mida suwarka ku tusaya ammaano xumada mujtamaca dhex taalla khaasatan dadka magaca leh oo magaca culimonimada lagu aaminayo oo magaca diinta lagu aaminayo oo magaca wadaadnimada lagu aaminayo oo haddana ay wax ka soo hoosbaxayaan waa masale la yaab la waa haa haddii uuba sidaas yahayba dadka dadkoodii magaca lahaayee ammaanada lagu tuhunsanaa ee diinta lagu tuhunsanaa maa baaluka bilaakhariin warka dadkii kale maxaad moodaa waya marka marka ammaanadii baa dhimatay oo heerkii nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu tilmaamayey iyo heer ka sii xunba ayay maraysaa yaad maraysaa macanaha mid baad shirkoobaysaan mid baad shirkoobaysaan waa ruuxo waxoogaa markaad fiiriso dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo mucaamaladiisa iyo ka didimaysa waad shirkoobaysaan oo xoolaad isku darsanaysaa xoolihii aad isku darsateene u dhiibtay ee uu ganacsigeeda waday berri wuxuu leeyay kham ram meelay ka dhacday ma yaqaan kham ram waa khasaar waa xaggeed ku khasaarteed wixii caddeeyo halkaasay wax mareen maalinkaas yacni waxaana soo galay khasaarahaasaan gallay maalin hebel khasaarahaasaan gallay maalin hebelna khasaarahaasaan ina soo gaadhay sidaasay wax ku lumeen sheeg maya waanu khasaarray un war waanu khasaarnay macquul ma ah waan khasaarnay un macquul maya khasaarihii weji u samee ma samayn karo waa ammaano xumo waa nooc ammaano xumo ah waay ammaanadii marka waa dhimatay oo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh miduu tilmaamayay baa timid waxaa ka mid ah rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxyaalaha uu sii sheegay qiyaamadu markay soo dhowdahay ammaanadana la dayaco ammaanadana la dayaco waxaad sugtaa buu nabigu uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh saacadda sug idaa udayicat alamaana faintadir isaaca ammaanada markii la dayaco saacaddii iyo qiyaamadii baa dhow ee sug wax qumanba kama laabna markaasaa waxaa la yidhi yaa rasuula allah kayfa idaacatuhaa ammaanada dayaciddeedu waa sidee markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam idaa wusida almru ilaa hayri ahlihi faintadir isaaca haddii arrinka ciddii lahayd cid aan ahayn loo tiiriyo saacadda sug waa ammaanadii oo la dayacay ah arrinkaa maxaa laga wadaa xilka iyo mas-uuliyadda muslimiinta haddii ciddii lahayd cid aan ahayn loo tiiriyo dayacaad ammaano weeye waxa xigana waa uun qiyaamadiioo timaadee e sug buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh bimacnaa dadka jagada u qabanaya muslimiinta matalaya madaxda u noqonaya wasiirada u noqonaya guddoomiyaasha u noqonaya dadkaasi hadday noqdaan dadaan ehelba u ahayn diin ma leh oo akhlaaq ma leh oo ammaano ma leh oo aqoon ma leh oo turid iyo naxdin ma leh dad noocaasoo kale a markii taladii muslimiinta lagu wareejiyo ammaanadiioo la dayacay weeye saacadda un sug buu nabigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh dhanka hoose haddaad ka fiirisiya mucaamaladii dadkana iyo shirkadihii iyo waxay isku darsanayeen xoolihii ay isku aaminhayeen ee isu dhiibanayeen sirtii iyo hadalkii laysu dhiibanayay war hadalkan ii hay a waad sheekaysanaysaan waad sheekaysanaysaan oo fadhi baa idin dhex maraya fadhi qarsoon waaye sir baad u dhiibanaysaa waxaad le wan warkaa isagaa yuusan ku dhaafin a yuusan ku dhaafin nebigana waxaa ka sugan haddii ruuxu markuu kula sheekaysanayo uu dhinacyaha fiiriyo waa sir warkiisu xataa ii qari hadduusan ku dheh laakiin meel qarsoodiya uu kula galo macnaheedu warkiisu waa sir hadduu markuu kuu sheekaynaya dhinacyaha iska fiirfiirinahayo oo dad meesha maqlahayo uu iska ilaalinahayo ood aragto warkiisu waa sir intaas keliya mabahe wuxuu kuhi warniyo warkani waa war qarsoon ah sir weeyaan yuusan ku dhaafin ruuxa ugu horreeya iska hor yimaadaan wuxuu leeyahy hebel baa intaa ii sheegayo laakiin wuxuu yidhi waa sir ay yuusan ku dhaafin adigana waa siraw iyo isku dhaa adigana yayna ku dhaafin buu leeyahy kii xigayna isaguna kubuu sii siinaya wuxuu leeya yaysan ku dhaafin waa sirci a waa saas ammaana ma jirto ammaana ma jirto marka ammaanadu saasay u dayacantay kor iyo yacni waxa weeye nidaamkii sare iyo dawladdii iyo wilaayaadkii caamkaa iyo khaaska ahna waa dayacantay hoos iyo mucaamalaadkeenniina waa dayacantay macnihii nebigeennu tilmaamayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo xaqiiqadeedii baan la la noolahay sidaas daraaddeed ayaa waxaa lagaga maarmaan ah ruuxu diintiisu waa ammaanadiisa nebigu wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruux aan ammaano lahayn diin ma le ruuxaan ammaano lahayn diin ma le ha salaad badnaado ha soom badnaado ha cibaado badnaado sheekh ha ahaado caamay ha ahaado culimo ha ahaado mar hadday ammaanadiisu xun tahay diintiisa wax badan baa si ka ah a iimaankiisi iyo caqiidadiisana wax badan baa si ka ah maxaa yeelay ammaanadu waa qodob asaasi ah ilaalintiisuna waa tiir aad iyo aad muh muhim u ah marka la fiiriyo sharaa'icdii samaawiga alla soo dejiyey tabaaraka wa tacaala waa in marka ammaanada aada ilaalisa way ama zamanku ha fasaada ama yuusan fasaadin adiga waxaa la doonayaa inaad ammaanada meel adag isaga xidho ammaanaadka marka horeba ha qabanin haddaad qabatase sideeda uga soo bax ammaanada caamka ee muslimiinta iyo xilkooda ha qabanin ka fogow iska riix has doonaninoo ha raadsanin ha ku dadaalinoo lacag ha ku bixinin reer iyo qabiil ha u isticmaalin dagaal iyo jabhada ha u samaysanin iska fogeeyoo ka carar haddii aad yacni waxa weeye aad ku qasbanaatana oo qoorta ay kuu gashood imtixaan kugu noqotona waxaa la rabaa inaad waajibkeeda gudato oo maslaxada muslimiinta aad isu taagto haba yaraatee wax ya wax yarna aadan hakarinin baa la doonaya tan kaleete ee dadweynahana ammaanaadka dadka ha qabanin haddaad qabato soo maaha ilaali ilaali oo sida ay tahay ammaanaadka u gudo qodob kaleetaan tilmaamaynaa intaynaan ka bixin qodobka ammaanada baabka daynta ayaan jeclay insha allahu tacala inaan muxaadarada inteeda badan ku qaadanno ammaanada laguu dhiibto oo ruuxu kuu dhiibto dukaan baad leedahay shirkad baad leedahay ammaanada laguu dhiibto ee lagu idhi niyow ammaanadaa ii ilaali khasnadda ii geli dukaankaaga ii dhig meel iigu xifdi ammaanadaa iyada ah haddaad isticmaasho oo aad dukaankaaga ku darsato oo meeshay taallay intaad ka qaaddo aada isticmaasho ama ruuxii kuu dhiibtay fasax iyo idan ka hayso ama adoon idanba ka haysanin isticmaal ammaanadaasi ammaananimo waa ka baxaysaayoo dayn bay isu beddelaysaa dayn bay isu beddelay ammaano waa intii shaygii laguu dhiibtay sidiisii isagoo ah meeshii loogu talagalay intay taallo bay ammaano tahay haddii laf ahaanteedii intaad meeshii ka qaaddo xoolahaaga aad ku dartood isticmaasho ood intifaacsato ammaano ma ahe markaa waa dayn maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin ammaana markay ammaano taho shaygii aad hayso laf ahaantiisa ood khasnadda u geliso dukaanka khaanadiisa aad u geliso meed ugu xifdido oo laf ahaantiisii meeshii loogu talagalay aad u dhigto haddii wax kaa xoog badani uu ku yimaado oo ammaanadaasi sidaa ku baaba'do adiga laguguma laha leanna waxa weeyaan maa cala almuxsiniina min sabiil muxsin baad ahayd samafalaad ahayd walaalkaabaad caawinaysay xoolahaad u ilaalinaysay waxna maadan ka qaadanaynin asagaad ugu danaynaysay soo saas ma isagaad ugu danaynaysay haddii adigoo haya tuu kaa xoog badnay ay dhacdo maadan dayicin waad xifdiday meeshii baaba gubato way baaba'een xoolo kalaa lala dhacay meesheedii iyadoo taalla hadday musiiba u timaaddo laguguma lahaa ruuxii lahaa bay ka dhimatay haddiise laakiin aad isticmaasho waxaynu nidhi waxay isu beddelaysaa dayn bay isu beddelaysaa sidaas daraaddeed haddii lagaa dhaco iyo haddaan lagaa dhicinba waa lagugu leeyahay waxaan kuu dhiibtay lacag toban kunaan kuu dhiibtay dukaanka ii dhig baan ku idhi maadan dhigina dukaankaagii baad dhex geliso waad isticmaashay dab baa yimid oo dukaankiiyo wixii yaallay oo dhanba wuu gubtayba tobankaa kun aniga igama gubato aday kaa gubatay anigu laakiin tobankaygii waan kugu leehay oo seed iigu yeelatay markaad isticmaashayba dayn bay isu rogtay qoortaada saaran ama xoolahaagoo dhan ha baaba'een ama yaysan baabi'in aniga dayntaydii waa waxaan kugu leeyahay wadiicadii iyo ammaanadii way isbedesho xukumkeedii sababta keenaysana waxa waaye daynta markaad isticmaasho waxaan u dhihi laha waxaan dhihi laha ammaanada ammaanada markaad isticmaasho waad intifacsatay soo saas maha haddaad intifaacsatayna khasaaraheedana waa inaad qaaddo leanna shareecada waxa weye qaacidadeedu algunmu bilgurmi waalkharaaju bidamaan shayga ruuxan intifaaciisa leh baa khasaarihiisana leh shayga haddaabaad intifaaciisa adigu leedahay khasaaraha iyo dhibka ku yimaadana adaa qaadi laakiin ma dhici karto in khasaarihiina ruux kale uu fuulo faa'iidadiina adigu aada lahaato soo ma xoolihii baad intifaacsanaysaa ganacsigaaguu ku jiraa waad ka faa'iidaysaa waa in khasaarihiina adigu aad yeelato laakiin ma dhici karto inaad tidhahdo ninkii ii dhiibtay ayaa hadday lumaan oy khasaaraanna ay ka baaba'ahayaan faa'iidadoodana anaa leh adigu faa'iidoon baad u joogtaa isagana khasaaraha fuulaya maya kafaddaasi waa kafad aan saxsanayn w saas way macnaha alqunmu bilqurmi weeye masaladaasina waa masale mucaamalaadkeenna aada ugu fara badan wadaa'icda laguu dhiibanaya haddaabaad isticmaal geliso dayn bay noqotay laba goorana waa lagugu leeyay waxaa taa ka mid ah oo muxuu ahaayey aada hadda isticmaalaadku ugu badan yihi ee bangiyada bangiyada dibositka aan dhiganayno ee akawnada aan gashanayno ma aha ammaano ma aha asalkeedu ammaanay ahayd laakiin bangigu lacagta markaad akawnka dhigato ma oolayse wuu isticmaalayaa soo saas ma bangigu waa isticmaalayaa oo wadaa'icda ban bunuugta soo gasha iyo dibositka soo galaayay bangigu markaba wuu isticmaalayaa ama lacag kaluu isaga gudayaa ama dad buu dayminayaa isticmaalkiisuu gelinayaa sidaas daraaddeed ayaa wadaa'icda bunuugta la dhiganayo iyo dibositka la dhiganayo ama kan ha noqoto muxuu ahaayey yacni bangiyada waxaan dhila akawnada kala gedisa nooci doon ha noqoto ama kan savingka la yidhahdo ha noqdo ama kan muxuu ahay la yidhaahdo muxuu ahaayey currenty accountiga ha noqdo kulligood waxay isu bedelayaan wadaa'ic bay isu bedelayaan wadaa'ic bimacnaa waxaan ujeedaa duyuun bay isu quruud bay isu beddelayaan qardi dayn bay noqonayaan saas daraaddeed hadduu bangigu kaco iyo hadduu khasaaro iyo hadduu burburo adiga waxaadii waad leedahay dulsaarna ma qaadan kartidoo sababta loo diiday bangiga xoolahaad dhigatay inuu wax kuu saaro waa u tegi doonaayo maadaama ay dayn noqotay dayn waxba lagama faa'iido oo ribay noqonay wixii laguu soo saaro waa markay dayn isu rogtay waay waxaa mas'aladaasi yacni waxa weye iyadana qayb ka ah xawaaladaha lacagaha xawila bimujarad ay xawilaaddu lacagta qabato inay wareejisana oo meeshii loogu talagelay ay geysana lagu talagashan yahay lacagtaasi ay khidmadda ku qaadatay markaba waxay isu beddeshay dayn bay isu beddeshay sharikadda saaran leanna ma jirto ammaano intay sharikaddu qaaddo lacagtaadiiyo sideediiyo say u sii waddo nairobi iyo xamar iyo hargeysa kuu geyn mayso laakiin maxay samaynaysaa sharikaddu lacagtii waa kaa qaadaysaa lacagaheeday ku darsanaysaa xaggaa iyo meeshaad u dirtayna lacag bay kaa siinaysaa inta lacagtaasi gacanteeda ku jirto lacagtii way iska beddeshay ammaano ee waxay isu rogtay dayn shirkaddu hadday kacdo iyo hadday faa'iido iyo hadday burburto iyo haddii la dhaco lacagtaada waad ku leedahay waa dayn sidaas daraaddeed ayaa sharikadaha qaarkood markay xaaladdanoo kala timaaddo waxay ku doodaan ganacsi bay ahayd dadka ganacsi baana dhex maray war ganacsi idima dhex marin dadka waxaad ammaanaad u qaadeen laakiin ammaanadii haddaad xoolihiinna dhex geliseen waxay isu beddeshay dayn qoortiinna saaran oo laydinku leeyahay saas way macanaha marnaba dadka xoolahoodu kama khasaaraan hadday shirkaddu kacdo raggii shirkadda lahaabaa lagu leeyahay xoolahan la xawilayay sidoo kaleeto sharikadaha qabta ammaanooyinka oo akawnada fura sida bangiyadoo kale oo dadku lacagaha dhigtaan lacagaha la dhigtay ayaguna ammaano waa iska beddelayaan maadaama ay shirkaddu isticmaalayso waxay isu beddelayaan dayn shirkadda lagu leeyahay ama ha khasaarto ama ha faa'ido qodobadaa iyaga ah ammaanaday ku saabsan yihiin suuro ammaanay leeyihiin laakiin suuro ammaana waa ka gedisan yihiin xugum dayn bay qaadanayaan waana u tegi doonnaa insha allahu tacala axkaamta iyada intaasi aan kaga gudbo mas'alada ammaanada iyo shareecadu meeshay ka istaagtay iyo waxyaalaha ammaanaadka noqon karaya waxaan u gudbayaa qodobka labaad oo ah axkaamta daynta daynta waxaa la yidhaahdaa oo shareecadu u taqaanaa maalun waajibun fi dimma badalan can maalin atlafahu aw qardin iqtaradahu aw mabiicin caqada baycahu aw manfacatin caqada calayha waxaa la yidhaahdaa waa xoolo luquntaada ku waajibayoo ku saaran oo ka yimid ama xoolo aad baabi'isay ood kharribtay ama dayn aad daymatay ama badeeco aad caqdi gashay ood mucaamalo ku gashay oodan lacagteedii bixinin ama ma ahee manfaco aad intifaacsatay beddelkeediina aadan bixinin guri baad kiraysatay dukaan baad kiraysatay waad intifaacsatay kiradiisiina maadan bixinin waa dayn laakiin manfacay muqaabil u tahay silcaad gadatay oo beec baad yacni alaab baad iibsatay alaabtii waad qaadatay lacagtiina maadan bixinin waa dayn dayn baaba layska kaasiiyey oo mucaamalo idinma dhex marina laakiin ixsaan baa wax lagugu daymiyey waa qardi oo waa dayn xoolaad baabi'isay ood kharribtay ood aada halaagtay dad lahaayeen waa dayn korkaaga saaran wahaakadaa yacni waxaa la yidhaahdaa intaasoo dhan baa soo wada gelaysa daynta xukumkeedu waxa weeyaan way bannaan tahay in wax la kala daynto oo ama badeecada la kala daynsado ama ma ahee xoolo laysdaymiyo oo ixsaan laysugu sameeyo oo laysugu ixsaanfalo way bannaan tahay asal ahaan mashruuciyadeedana waxaa ku tusaya kitaabka qur-aanka ah sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ijmaaca oo khilaaf kuma jiro inay dayntu asal ahaan bannaan tahay sababta loo banneeyana waxaa ku jira taysiir fududayn baa ku jirta nooc fududayn ah leanna dadkii waa isu baahan yihin waxa aad u baahan tahay dukaanka yaalla ama waxa aad u baahan tahay hebel la yaalla mar walba waxaad ku iibsatay inaadan helin baa dhici karaysa haddaan laguu bannayn marka dariiq aad ku qaadan karto oo shareecadu aynan bannaynin dee dariiq khaladaad markaayuu ruuxii ku raadinaya ama dhac ama boob ama bililiquu ku raadinaya saas daraaddeed baa dariiq waxaa loo oggolaaday shaygii uu ku qaadan karo dibna uu kaga gudi karayo xaajadaa keentay duruuftaa keentay marka taysiir iyo fududayn waa dayntu marka waxay u qaybsantaa laba qaybood dayntu waa laba qaybood waxay u qaybsantaa daynun fiihi mucaawada dayn ku timid wax aad kala bedelanayseen waana daynta ku timaadda beeca ijaarada mucaamalaadka ku timaadda waa suuqaasay badeeca kuu taalla guri iyo dukaan baa ijaar kuu ah ruux baa kaa qaatay lacagteediina kumuuna siinin dib inuu kaa siiyo iyo wakhti dambe inuu ku siiyo aad ku heshiiseen waxaa la yidhaahdaa daynun fiihi mucaawada dayntaasi waxay ku timid wax isdhaafsi iyo wax kala beddelashay ku timid nooca labaadi waa daynun laysa fiihi mucaawada waa dayn ku timid si kale oo aan ahayn wax isdhaafsi waxba ismaydaan dhaafsanin laakiin wuu kuugu ixsaan falay waana qardi baa la yidhahdaa taa iyadaa hebel baad u tagtay warniyo waxoogaa duruuf baa iyara haysee bal waxoogaa lacaga i daymi oon kuu keeno bishu markay dhammaato wuu ku daymiyey waxba kaagama beddelanin isagana dayntaa wax ka soo gelaya ma jiro wuxuu kaaga rabo kaaga beddelanayana ma jiro laakiin aduu kuugu danaynaya waxaa la yidhahdaa taas qardi baa la yidhaahdaa oo waa nooc ka mida daynta labadeeda nooc noocna beeca iyo wax kala beddelashaduu ku yimaadaa noocna ixsaan iyo bilaash iyo wax kalakala beddelasho la'aan ayuu ku yimaadaayo waa kaa ixsaanka laysugu samaynayo wy maanaa labaduba dayn waay labaduba dayn waay laanna waxyaalaha mucaamalaadka bini aadamka dhex maraya afar nooc bay noqdaan sidoodaba afar nooc bay noqdaan in badeecadii iyo lacagteediiba inta la wada joogo laysdhaafsado oo la kala qaato badeecadiina waa miiska lacagtiina waa miiska mucaamaladaasi naqdi baa la yidhaahdaa naqdi yacni waxa weeyaan waa kash nooca labaad ee mucaamaladu waxa weeye in lacagta la dib dhigo badeecadana la dib dhigo waan heshiinay waxbaynu kala iibsannay laakiin aduguna badeecadii ma haysa aniguna lacagtii ma hayo kaa waxaa la yidhahdaa baycu dayn biddayn ama baycu lkaali'i bilkaali'i baa la yidhahdaa waana xaaraan bilitifaaq ma guntamayo saas way macanaha waxaa tidhi muxuu ahaaye baabuur baan kaa iibin meeqaad iga siinaysa baabuur nooc waan kaa iibin waxaan kaa siinayaa muxuu ahaayey intaa intaasaan kaa siinaya baabuurkii ma haysa waayo waan kaa gatay baan ku idhi meeqaan kaa siista intaa iyo intaa lacagtii isii waan ku siin doonaa adiguna baabuurkii baad keeni doontaa anna lacagtii baan keeni doonaa soo ma labadii dhinacba waxba uma diyaarsana mucaamalada noocaasa bilitifaaq ma guntamayso saxna ma aha ijmaac waa nooca saddexaadi waxaa la yidhaahdaa in lacagta la dib dhigo badeecadana la la soo hormariyo waana nooca loo yaqaano baycu nasii'a badeecadii baa miiska taalla dukaanka ka qaado bakhaarka ka qaado waa ka baabuurkii badeecadii waatan lacagtana dib baad iga siin doontaa waa nooca saddexaad waay waa bannaan tahay taas nooca afraadi waxa weeye ee lacagtii baa la hormarin badeecadiina waa la dibdhigi oo dib bay ka imaan doontaa haa waxaad leedahay salam baa la yidhaahdaa waan u tegi doonnaa waxaad leedahay nin yahow baabuur baa ii soo socota ama badeecaa ii soo socota badeecadaasi waa nooca oo waa nooca oo tilmaamahaasay leedahay oo sifaadkaasay leedahay oo sambalkeedii waa kan baabuurku waa nooca shirka hiblaa soo saartay waa moodalkaas yacni sanadkaasuu soo baxay qaabkaasuu u yaallaa sifaadkii oo dhammaystiran baad siinaysa wakhtigaasuu dekadda imaanayaa oo soo degayaa baabuurkaa iga iibso dharkaa soo socda iga iibso alaabtaa go'aysa beertan soo go'aysa iga iibso sanadka dambe iigui doonta sifaadkaad bixin waaya waan kaa iibsaday meeqaad is intaa iyo intaa waad heshiiseen lacagtii baan miis kuu saaray waata lacagtiisii qaado maxaan kaa sugayaa badeecadii ayadana bishuruud bay ku bannaan tahay bishuruud bay ku bannaan tahay afartan nooc bay mucaamaladu sideedaba noqotaaba waxay gashaa marka dayntu nooca ah ama lacagtii baa dambayso badeecadii baa lakaa la kala qaatay ama badeecadii baa dambayso lacagtii baa lasii horumarsaday labadaba waa dayn nooca saddexaadee dayntu ku imaanayso waa tii aan tilmaannayoo waa dayn aan beec iyo kala iibsiba ku imaanine adiga lagugu ixsaan falay oo bilaash lagugu siiyey qardi way taa iyada noocyadaasoo dhan baa daynta soo wadagelayo ku imaanaya nooca ka mida oo u baahan maalan inaynu waxoogaa isdul taagna waxa waaye jawa yacni albaycu biljal albaycu biljal in muxuu ahaayey badeecadii la kala iibsado lana dib dhigo lacagtii badeecadiina la kala qaato way bannaan tahay bilitifaaq kitaabka qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaacuba way ku tusayaan laakiin shuruud bay u dhigaan labada shay waa inay midna uusan waa labada shay waa inaysan ahayn waxyaalihii ribadu gelaysay leanna waxyaalaha ribadu ay gasho oo sida maalan lacagaha raashiimada oo kaleeto kuwii xadiis ku soo aroor yaani waxa weeye yacani burka iyo timirta iyo muxuu ahaay waxyaala waxaa jira ay ribadu gasho waxyaalaha ribadu gasho daynimo gasho sidoo kaleeto shardiga kale waxa weeye waa in shayga aad isdayminaysaan ee aada mucaamalo ahaan waa in wakhtiga aad kala qaadanaysaan daynta maqan waa inuu wakhtigu xadidan yahay lacagta goormaad ii keeni waxaan kuu keenayaa wakhti hebel waxaan sax ahayn inaad tidhaahdo waanuun kuu keeni aniga unbaa kuu keeni doona war dee goorma maya ee adig- an- aniguna aamin anaa kuu keenahaya waruu kaadiya wakti sheeg waa inuu yidhaahdo waxaan kuu keenahayaa bil kadib laba bilood kadib taariikh hebla si waxoogaa nisaaca iyo muranka iyo isqabsiga meesha looga saaro looga hortago maxaa yeelay markuu hadda ku daymiyo adiguna aad tidhahda anaa kuu keeni doona waqtina aan la isla sheegin laba beri markay kusoo wareegto hadduu kuleetiga kugu dhago oo ku yidhahda dayntaydi halkaa ii saar oo tidhahda wareede waaba dayntiba war maya halkaa ii dhig waa kaa garleeyahay markaa maxaa yeelay dayn waktila ma ahayn adiguna waxaa laga yaabaa inaad ku talagashanayd laba bilood kadib inaad siiso asaguna waxaa laga yaabaa inuu ku talagashan yahay laba beri kadib inaad siiso soo qoorta isla geli maysaan soo qoorta isla geli maysaan iskhilaafi maysaan khilaafkaasi shareecadu ka dagaalamaysa wixii nisaac keeni karoo dhan oo dood keeni karo isku dhac keeni kara waa in la qeexo la caddeeyo waqti la sheeg badeecada sidoo kaleeto marka la daynsanayo badeecadu waa inay tahay badeeca ruuxu markaa gacantiisa ku jirta oo uu leeyahay waa inaysan daymintu aynan wasiilo iyo dariiq u ahayn ribo hadday wasiilo u tahay iyo dariiq ribo markaa ma bannaana waxaad u dayminaysaaba inaad ribada ka farsam ka xeeladaysataan ribo oo maalan masalada ciinada la yidhahda ciinada bay ciinada waa nooc ka mida ribada noocyadeeda nin baa maalan ku yimid wuxuu ku uhi niyo waxaad isiisaa ee kun dollar oo dayna isii kun dollar oo dayna waan ba- waan baahnahay kun dollar i daymi waxaad tidhi niyo lacag kaasha ma daymiye laakiin haddaad rabto badeecaan ku dayminaya badeeca u dhiganta kunka kunka dollar ayaan ku dayminaya waayahay i daymi badeecadii baad siisoo daymisay markaad daymisay buu intuu kugu soo noqdu wuxuu ku yidhi war aniga badeeca ma rabine lacag doon baan ahaay intaad dib u qaadato badeecadii igala wareegto sagaal boqol iga siiso waayahay baad tir badeecadii baad dib uga ceshatay sagaal boqolna waad siisay maxaad ku leedahay markaa isagii ya boqol dollar baad ku leedahay badeecadaadiina waad haysataa soo ma ciinaa la yidhahda waa nooc xeeladaysi ribada loo xeeladaysanaya waay u fiirso waxa weeye markaad arrinta xaqiijiso kun dollar iyo sagaal boqoloo dollar baa laysku gaday soo ma laakiin badeecadani waa khayaano la dhex geliyey oo lagu farsameeyey waayo xaqiiqaduse maxay tahay kun dollar oo dayn ah iyo sagaal boqol oo kaash ah baa la isdhaafsaday soo xaqiiqadu saas maa badeecadanna waxoogaa waa lagu farsameeyey oo reemagaalnimaa meesha ka dhacday nooc xeeladaysiyaa lagu sameeyey hadday marka tahay dayntu qaab loo marayo ribo in laga xeeladaysto oo xeeladaysi ribo loo xeeladaysanaya ay tahay markaasi iyadana ma bannaana shuruuda noocaas oo kale culimadu dhigaan isla masaladaa intaynaan ka bixin mas'ale kaleeto oo iyaduna baabkaa ku imaanaysa badeecadii dayn bay noqon kartaa lacagtiina dayn bay noqon kartaa laakiin labadoodu yayna dayn isla noqon masale aad u badan baa jirto waayahan iyadana aad loo isticmaalo ma dhici kartaa in shaygani markuu dayn yahayna qiimo loo sameeyo markuu kaash yahay oo lacagtiisa aad bixinaysood miiska saaraysana qiimo kale loo sameeyo oo kii hore ka qaalisan soo waddanka aad loogala mucaamuloodo haa haddaad hadda i siinaysood miiska saaraysana waa kun dollar haddaad dib iga siinaysana waa kun iyo laba boqoloo dollar ama kun iyo shan boqoloo dollar labadaa beec midkaad rabto adugu gal ma bannaan tahay waa masale khilaafiya waay waa masale khilaafiya oo waxaa la yidhaahdaa aziyaada fi thaman liajli ta'jiil baa la yidhahda bayculaajalna way dhahan yacni lacagta in la siyaadiyo dibdhigga dartiina loo siyaadiyo mas'aladaasi waa masale khilaafiya laakiin culimmada badankoodu waxay qabaan inay bannaan tahay baycul ajal baana la yidhahdaa jamaahiirtu waxay qabaan inay bannaan tahay maxaa yeele waxaa laga qaadanaya xadiidka cabdillahi ibni cumar cabdillahi bni camr oo axmed iyo abu daawuud iyo ay soo saareen nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu dayman jiray ama dayn ku qaadan jiray neef geel ah wakhtigii markii la gaadhana laba neef ama saddex neef buu ku gudi jiray yacni waxaa la odhanayaa ruuxan mus- waxaa loo baahan yahay xoolo maalan ee lagu lagu safro ama lagu jihaado muslimiintii baa xoolo u baahan geel gaadiid laga dhigto lagu duulaa loo baahan yahay dadka geela dhaqdaa loo tegayaa waxaa la leeyahay warniyo waxaadna siisaa ratinna sii hadhow markaan xoolo helnana labaannu ku siinaynaa ama saddex baannu ku siinaynaa soo ma halkii rati markuu kaash yahay oo hadda laysa siinayo rati rati unbuu u dhigma laakiin haddii dib lagaa siinayo ratigii laba rati baa lagugu siinaya saddex rati baa lagugu siinaya laanna wakhti buu kaa maqan yahay soo ma muddadan uu kaa maqan yahay baa qiimo ku fadhida muddadaa qiimo ku fadhida xadiidkaasaa loo daliishadaa saxaabada qaar ka midana waa ka sugan tahay masaladaasi waana qowlu jamaahiiri الsalafi wاlkhalaaf waxaa kaloo kutusaya aayadda qur'aanka ee alla yidhi tabaaraka wa tacaala waaxala allahu اlbayca waxarama riba waa nooc beeca ka mida allana tabaaraka wa tacaala beeca waa baneeyey asalka asalka mucaamalaadka bini aadamkuna asluha alibaaxa waa wax daliiloo diida haddaan la helin asal ahaan inay bannaan tahay waa sidaas daraaddeed sida sawaabkee saxda ah beeca noocaasi waa bannaan yahay haddaad adiga kan siyaadada wata qaadatana ee daynta ana khayr wa baraka haddaad kan kaashka lacagtaada intaad dhiibato lacagta yar aad ku iibsatana oo kan qiimaha jaban ee kaashka qaadatana ahlan wa sahlan labadaba waxa weeye wax baas ma leh cala araajix oo muxuu ahaayey sida xoogga badan waxaa ii dhiman inaan iyadana tilmaamo iyadana baab ka mid a abwaabta diin daynta oo la yidhaahdo salam ama salaf la yidhahdo salam ama salaf ayaduna waxa weeye waa nooc daynta ka mid a axkaamta dayntay gashaa oo waxa waaye lacagtii shaygii baad u baahan tahay ruuxan badeecadii hadda ma hayo lacagna waa u baahan yahay wakhti baad isla qabsanaysaan aada badeecada keenayso lacagtiina waad ka sii horumarsanaysaa waad ka qaadan badeecadiina wakhtigii waad ugu keenaysaa maalan dadka dibadaha ka keena maalan dharka ama baabuurta ama badeecada kala gedisan dad baa jira la mucaamaloodo iyaguna ganacsato yaryarahoo alaabta ka sii qaata wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay badeecada noocaas iyo noocaasa electroni electronic noocaasa waxaan u baahanahay maalan dhar noocaasa sambalkiisa sifaadkiisa kulli baa la wada tilmaamaya dharka noocaasoo kaleeta baan u baahnahay ama baabuurka noocaasaan u baahnahay ganacsadaa tahay waad raadinaysaa ma haysatid markaa ma lihid gacantaada kuma jiro waad heshiinaysaan meeqaad iigu keeni intaa iyo intaa ayib waxaa lagaa maarmaan ah badeecadii baad ku maqan tahay waadna keenaysaa lacagtii in aad iyadoo dhammaystiran wada qaadataa shardi ah lacagtii badeecada iyadoo dhammaystiran inaad ka wada qaadataa shardi ah haddii lacagtii wax kuugu dhiman yihiin ama aadan kaba qaadaninba badeecadiina aad kala iibsateen adigiina aad badeecadii ku maqan tahay waa dayn dayn lagu gadayo way markaas waataan soo tilmaannayo baycu dayni bidayn waa xaaraan ma noqo soconaysa markaa alaabtii waan kala iibsannay waanse soo wadaa waan keenayaa laakiin lacagteedii miiska ii saar hadday noqoto maya lacagtii ma wada hayo lacagtii ma wada hayee qayb baan ku siinaya hadhow alaabtu markay timaadana qaybtii kalaan ku siinahaya maya ma bannaana labadii dhinacba dayn baa gashay labada dhinacba hadday dayni gashana bil ijmaac waa xaaraan maxaa la rabaa marka adiga badeecadiioo la tilmaamay oo sifaysan raadi heshiiya oo kala iibsada lacagtii ka qaado iyadoo dhammaystiran badeecadii raadi wakhtigaad ku heshiiseenna u keen wabillahi tawfiiq warku waa saxsan yahay markaa warku waa saxsan yahay laakiin waxaan u mucaamaloonnaa mucaamalaadkeenna aad u fara badan aad ugu badan in badeecadii lacagtiina aan laysa siinin laguna heshiiyo kana badeecadii raadiyo aduguna lacagtaada haysato hadhow markay timaadana lacagtii aad siiso badeecadan uu kugu wareejiy waana khalad waa khalad allahuma waxaa idin dhex maray hadduusan kala iibsi ahayn oo uu yahay keliyata haddaad alaabtaa keento waan kaa gadanayaa gadashaduna ay dhacayso markay alaabtu timaaddo adiguna aad khiyaar leedahay inaad ka noqoto isaguna uu khiyaar leeyahay inuu ka baxo heshiiska oo markay alaabtu timaaddo uun aad heshiis cusub gelaysaan alaabtaa raadiniyo waan kaa iibsan hadday tahay ballanqaad un ay tahay markaa dhib ma leh laakiin inaad wax kala iibsataan badeecadiina maqan tahay lacagtiina aadan kala wareegin markaasi waa xaaraan xaaladdaa waxaa kaloo sharti ah wakhtiga ay imaanaysa badeecada adiga lagaa sugayo ayadana waa inuu wakhti cad yahay beerahoo kalea loo isticmaali karaa dadka beeralayda ah waxay u baahan yihiin kharash ay beerta geliyaan lacag bay u baahan yihiin shirkadihii dalagga soo go-aya suuq geysanayeyna waxay u baahan yihiin inay dalaggii qiimo jaban ku helaan markaasaa waxaa lagu heshiinayaa lacagtii aad yacni waxa weye beerta ku maalgelin lahayd anaa ku sii siinaya laakiin waxaan kaa rabaa sanadkad markay beertu go'do intaasoo jawaan oo qamandi ah yaan kaa rabaa qiimahoodiina haddaan kaa iibsanaya lacagtii hoo qamandidiina waan kaa sugayaa beertu markay soo go'do xilligeeduna waa bilheblaan kaa qaadanaya kan beertii buu beeraya lacagtiina waa sii horumarsaday wadaadkani wuxuu leeyahay wakhtigii su-aalaha unbaa kuu laaban mawduuciina waxba kama bilowna marka waxay la tahay su-aalihiina dib dhigto oo mawduucaan idiin dhammaystiro marka taasi waxaa la yidhahdaa baycu salam baa la yidhahdaa ama baycu salaf laba mawduuc oon isqaadan karin idinkaa is saarayoo inaad kala qaadaan bay ahayd marka intaan dul mari karo insha allahu tacala aan dul maro taasi marka baycu salaf baa la yidhaahdaa ama baycu salam baa la yidhahdaa waana nooc beyca daynta ka mid ah shuruudiisuna waxa weeyaan shayga aad ku maqan tahayna waa inuu sifaysan yaho tilmaaman yahay oo la garanayo sambal ahaan ama sifa ahaan lagu garto waay lacagtiisiina waa inaad sii hormarsato hadduu beer yahay hadday badeeca tahay waxay doonay ha noqoto taasina waa middaa iyadaa wey macnaha shuruuduu leeyahay isagana oo laga maarmaan ah isla baabkaa waxaa gala mas'ale la yidhaahdo mas'alatu listisnaac istisnaaca waxaa la yidhaahdaa waa caqdun calaa camalin wa silca yacni shay aad samaynayso iyo cayn ka soo baxaysa calaa camalin wa cayn maalan ruuxii waxaad kula heshiinaysaa gurigan ii dhis mindidan ii samee warankan ii samee kabtan ii tol meeqa intaa iyo intaa asaga waxaa laga rabaa inuu la yimaado wixii uu shayga ku samayn lahaa kabta wuxuu ku tuli lahaa isagaa soo gadanaya guriga wuxuu ku dhisi lahaa isagaa soo gadanaya isagaa laga rabaa inuu materialkii keensado meeshiina inuu sameeyo shaygii gacantiisa ku sameeyo ama sharikado kale ha isticmaalo adigana markuu shaygii kuu istaajiyo ayaad lacagtii siinaysaa qaar u sii hormari qaar hadda si dib uga wada dhig taasi dhib ma leh kaa waxaa la yidhaahdaa waa baycul istisnaac baa la yidhaahdaayo waa beec ka mida biyuucda salamka cinda ala'immati halaaa cinda alxanafiyana waa beec madax bannaan shardi ma aha bay leeyihiin xanafiyadu in lacagta la wada hormarsado waana qaabka hadda bangiyadu hadda u shaqeeyaan gurigaa ii dhis ama kambaniyada dhismaha gurigaa ii dhis shaqadaa ii qabo shaygaa ii samee lacagtiisuna waa intaa shaygii hadda ma samaysna shaygaad kala gadanaysaan ma samaysna waxaa gelaya maalan guryaha la dhisayo ee iyagoon diyaar ahayn dukaamadoodii diyaar ahayn furahooda lasii kala qaadanayo maba diyaarsanaba meeshanaan iibsaday oo istaraatiiji ah balaan baan soo sameeyey waan soo sawiray waan caddeeyey inta dukaanee ka soo baxaysa hal sano kadib buu gurigan diyaar noqon doonaa intaasoo dukaan baa ku taalla dukaan walba cabirkiisu waa intaa meeshaasuu kaga yaallaa waa tilmaaman yahy markaasaad dadkii gurigii oodan bilaabinba intaad hor dhigtaad waxaa tidhi dukaamadii gata horta waxba maada diyaarinna maxaan kaa gadannaa maya wuu soo socdaa waa ka sawirkiisu sidanuu noqon doonaa istisnaac baa la yidhaahdaa istisnaac baa la yidhaahdaayo waa nooc ka gedisan salamka sida hadda loo mucaamaloodo waana sax waana saxo waxaase shari shardi ma aha kan noocan oo kale ah shardi ma aha in lacagta la sii wada qaato qaar baa la sii qaadan karaa kulli baa la wada qaadan karaa gadaal baa la yska siin karaa kani waxoogaa waa ka yara gedisan yahayo waa caqdun calaa camalin wa cayn shaqo la qabanayo iyo cayn shay ka soo baxaya badeeca ka soo baxaysa shaqada la qabtay ayaa heshiisku yahay ee ma aha cayn keliya cayn keliya maaha cayn keliya hadduu noqdo waa salam haddii camal shaqo iyo cayn ka soo baxaysa heshiisku u yahayna markaa waxaa la yidhaahdaa baycul istisnaac baa la yidhaahdaa waana sax sida hadda majaamicda fiqiga ay fatwoodaanna waa lagu mucaamaloon karaya macnaha waxaa ii dhiman intaa kadib inaan tilmaamo iyaduna sidoo kale muxuu ahaayey daynta caadigae laysdaymiyo ee aan beeca ku imaanin iyo mucaamalada wax isdhaafsiga ku imaanin iyadana nooc ka mida weeye daynta waana nooc aada u qiimo badan oo isdayminta adoon ruuxa waxba kaga bedelanin oo mucaamalo aan ku siinin oon faa'iide ka raadinaynin inaad ruuxa wax daymiso waa nooc ixsaan ah waxaana axaadiista nebiga ku sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi dayminta iyo sadaqayntu waa isku ajir haddaad dadka baahan wax daymiso iyo haddaad ku sadaqaysato waa isku ajir hal sano hadday dayntaasi kaa maqan tahay sidii adigoo sadaqaystay oo kale ajirkeedaa lagu qorayaa hadday laba sano kaa maqan tahay adiga oo sadaqaystay bay maalin walba ajirkeeda kuugu socotaa marka waa mucaamalo ilaahay lala galo ajir lagu raadiyo ibni aadan aan waxba lagaga dooninoo aakharo iyo janno iyo ajir baa lagu doontaa daynta laysa siinayo daynta noocaasoo kale ah maadaama aad ilaahay kula tijaaraysanayso siyaado iyo ajirna isaga aad ka rabto laguma oggola inaad ibni aadamka siyaado kaga raadiso soo ma inaad tidhaahdo dayntaan ku daymiyey shardi waxaa ah inaad wax ii soo raaciso hadhow markaad ii soo celinayso dee keligeed ha keenine waad intifaacsatee waad ku ganacsatae waxoogaa ii soo raaci haa oo aduguma laba siyaadaad isku heli inaad ilaahay xaggiisana siyaado kaga hesho oo ajir toog joogta a kaaga socdo dadkiina aad siyaado weydiisato ma wax aqbali aqbali karaa maya saas daraaddeed qaaciidadu waxa weeye kullu qardin jara manfacatan fahuwa riba dayn kasta oo ruuxii bixiyey manaafacaad u soo jiidda waa ribo dayntaad bixisay haddaad manaafacaad ka hesho waa manaafacaad shardi aad ka dhigatay markii hore shardi baad ka dhigatay markaad bixinaysaba waxaad ku bixisay in aad manaafacaad ku hesho inuu wax kuu saaro inuu siyaado kaa siiyo inaad siyaabo kaleeto intifaac u intifaacsato intifaacaad kaga hesho haddaad niyo noocaasoo shardi noocaasa ku bixiso waa ribo iska cadwa li'anna daymaha waxba lama saaro baabka daynta lama saaro waxba halkaase waxaa soo gelaya ribadii la dhihi jiray riba alqardi oo shareecadu diiday oo jaahiliyadii carabta ku mucaamaloon jireen dayn bay isa siinayaan dayntaasi wuxuu ku leeyahay hayso isticmaal wax ii saar laakiin waayo waxbaan kuu saaray wakhtigii daynta marka la gaadho ayuu wuxuu leeyahay imaa an taqdiya wa imaa an turbiya ama isii dayntii oo miiska ii saar ama haddii kaleeto wakhtiga aan kuugu daree wax saar oo adiguna wax ku dar a aniguna wakhtiga aan kuu kordhiyo adiguna lacagtii wax ku dar waayahe bal yaani wakhtiga ii kordhi lacagtii baa wax ku dari wuu ku daray wakhti kale haddana la qabsaday wakhtigii markii la gaadho oo uu bixin waayo haddana wuxuu leeyahay imaa an taqdiya wa imaa an turbiya ama lacagtii wax saar si aan muddada kugu kordhiya haddana ama lacagtii halkaa ii dhig way kordhaysaa way kordhaysaa way siyaadaysaa way siyaadaysaa ilaa ay raasamaalkii intaasoo goor ka badato waana midda ilahi yidhi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu riba adcaafan mudaacafa iyadoo labanlaab ah oo haddana isa sii labanlaabaysa middaasi waa midda bangiyadu hadda ku mucaamaloodaan ribowiga ee la yidhaahdo loonka la yidhaahdo wey loonka midda la yidhaahdo daynta bangiyada laga qaato ee dulsaarka wata ee bil walba wax ku darmanayaan sanad walba wax fuulahayaan intaas soconaysa ilaa raasamaalkii iyo waxay saarteen marmarka qaarkood ay intaasoo goor ka badato waxay saarteen marka midda noocaasa la yidhahdaa waa dayn dulsaar ku imaanay waxaa taas soo gelaya saan hadda ka horba soo tilmaannay lacagaha aad bangiyada dhiganaysaan ribowiga ah dulsaarka soo fuulaya ee laguu saarayo iyadana waa dulsaar ku yimid dayn ku yimid waay maxaa yeele waxaan soo sheegnay on soo sharaxnay lacagaha bangiyada la dhigto ammaano ma ahee waa dayn bangigay dayn ku tahay dulsaarka uu kuu soo saarana waa dayntii bangiga aad siisay ayaad faa'iide ka hesho oo dulsaar ka heshay waa qardun jara manfacata wey marka waa dayn faa'iide kuu keentay waa ribo qaci ah saas wey macnaha waxaa la mid ah yacni waxa weeyaan muxuu ahaayey yacni lacag kasta oo qaab noocaas oo kale aad shardi uga dhigato waxaa hadda aada ugu badan soomaalida dhexdeeda lacag baad ruux u dhiibanaysa ama waad yaani waxa weeye muxuu ahaayey si unbaa gacantiisa u gelaysa markaasaa waxaad leedahay lacagtii iyada ahayd niyo ku shaqayso ku shaqayso ganacsigaaga dhex geli laakiin waxaad samaysaa maa bil kasta aniga lacag go-an iga sii dadka khaasatan lacaguhu isaga yaallaan haa lacagtii isticmaal laakiin waxaad samaysaa bil walba aniga shan boqol oo dollar dhisi adugu ama ku khasaar ama ku faa'iid aniga waxaygaa go-an baan kaa rabaa waxaa kaloon kaa rabaa raasamaalkayguna ma khasaaro soo ma ammaano kula taallo waa haddaad khasaarto xoolahaygu ma khasaaraan bil walbana wax go-an iga sii soo ma mucaamalona saa qaabkaa u mucaamalon mucaamaladaasi soo ma jirto waa ribo waa ribo iska cad waa leanna waxa weeyaan waa nooc dayn ah ood faa'iido saaratood shardi ka dhigatood ka helayso ammaano waa iska bedeshay xoolahaagiioo dayn bay isu bedeleen dayn marka ama sharikad bay isu bedeleen hadday isu bedeleenna wax go-an aad saaratayna shareecadu ma oggola meelahaas iyadana soo gelaysa bal iskaba dhaaf shareecadu waxay diidday ruuxa aad daynta siisay hadduu hadiyad kuu keeno hadiyad buu kuu keenay horayna hadiyad kuuma siin jirin laakiin maadaama aad dayn siisay dayntiina weli uusan bixinin oy ku maqan tahay ayuu waxoogaa isa soo xilqaamayoo hadiyad buu kuu keenay saacad buu kuu keenay qamiis buu kuu keenay shaati buu kuu soo hadiyeeyey hadiyaddiisa ma qaadanaysa maxaa yeelay hadiyaddani waxay ku imaanaysaa sababtu waa dayntaad bixisay soo saas ma horaan muxuu hadiyad kugu keeni waayey horaan muxuu hadiyad kugu keeni waaya hadiyaddan waxaa keenay dayntaad daymisay sababtu waa dayntii baa keentay saas daraaddeed hadiyad ay dayni keentay ama sabab ay u tahay waa manaafacaad dayni kuu keentay ma qaadan karti axaadiista nabigay ku caddahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaadiista hadda kama gaarhi karno inaan iyadii sheegno laakiin xadiidu anas baa ka mida ibn maaja iyo soo saareen qayrkood waa xadiis bukhaari baana xoojinaya cabdullahi ibnu salaam oo nebigu lehy sal lla alay waslam midkiin hadduu ruux wax daymiyo oo ruuxuu daymiyey uu wax u soo hadiyeeyo hadiyaddaa iyadaa yuusan ka aqbalin ilaa haddii daynta ka hor hadiyaddu dhexdooda ay jiri jirtay mooye intaadan waxba dayminin ka hor daynta ka hor hadday mucaamalada wax isu hadiyeynta ay dhexdiinna jiri jirtay dhib ma leh laakiin haddayna jiri jirin dayntii ay keentay dayntiina weli uusan gudin hadiyadna kuu keeno way iska caddahaye waxaa keenay dayntaad siisay inaad aqbasho maya le'anna waxay soo gelaysaa dayn manaafacaad kuu soo jiiday waana ribo halkaasay salka saaraysaa macnaha sidaana waxaa qaba fuqahada maalikiyada iyo xanaabilada iyo jamaaca min asaxaaba qodobkaa qodob u yareeg isagana aan iftiiminno qodobka u yareeg wuxuu yahay ruuxii dayn baad siisay markaad daynta siinaysayna wax shardi adiga maadan dhiganin waxaad isku ogtihiinna ma jiro keliyata inaad ixsaan baad ugu samayso oo ku danaysto oo intifaacsado oo kadibna ayada lafaheedii uu kuu soo celiya lafaheeda uu kuu soo celiya bas waxa inuu wax inaad saarato ama inuu wax kuugu soo daro shardigaas idinma dhex marin dayntii markuu ku soo danaystay ayuu wax kuula kuu soo saarayoo iyadoo wax wadatuu kuu keenay iskumana aydaan ogeyn markii hore ma bannaan tahay inaad qaadato mise ma bannaana way bannaan tahay way bannaan tahay tii hore way ka gedisantahay middii hore la diiday maxay ahayd markaad siinaysabaa waxaad isku ogeydeen in uu iyadoo siyaado wadata kuu keeno middanna waxa weeye iskumaydaan ogayne ilaahay dartii baad u daymisay hadhow markuu soo celinayabuu wuxuu kuu keenay iyadii oo waxoogaa uu soo gartay oo isaga dadaal xaggiisa ah iyadoo wadatuu kuu keenay khayr allah ku siiye walaalow dayntiina waatan dee waxoogaaganna anaa kuu soo gartay wa ku kaca haa jazaaka allahu khayr baad dihi jeebkaad gashanay iyadii iyo siyaadadeedaba way kala duwan tahay marka xusnulqadaa bay markaa gelaysaa xaggee laga qaadanayaa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidu abi hurayra nin baa u yimid oo dayn uu nebiga ku lahaa weydiisanayay fa aqlada ninkii nebigu hadalka ku adkeeyey hadal qallafsan buu nabiga kula hadlay oon munaasib ahayn fahama bihi asxaabuhu nebiga saxaabadiisii baa ninkii damcay inay shaqo ka qabtaan arsee baad nebiga hadalka adag ugu leedo hadalka ugu adkaynaysa inay ama garaacaan ama dhib u geystaan bay damceen markaasuu nebigu wuxu yuhi sal lla alay waslam dacuuhu faina lisaaxibi alxaqi maqaalan war daaya buuri daaya ninku marba hadduu xaq ka maqan yahay hadal inuu hadlo xaq buu u leeyahy soo ma ruux xaq baa ka maqan hadduu xaq ka maqan yaho dayn uu igu leeyahay hadalku ha ka hallaabo ama yuusan ka hallaabine laakiin inuu hadlo xaq buu leeyahay daaya buu rasulku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh markaasuu nebigu wuxuu yidhi ucطuuhu sinan mila sinihi intaad tagtaan neefkii aan ka daynsaday neef da'diisoo kale a siiya markaasaa nebiga intay kusoo noqda waxay yidhi rasuul ilaahayow ma hayno neefkaan dayminay neef la da'ah laakiin waxaan haynaa mid ka da'weynoo ka qiimo badan markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam siiya maxaa yeelay faina min khayrikum axsanakum qadaa'an ka idinku khayr badan waa midka idinku gudud gudid fiican gudidda xuquuqda la gudo oo daynta la gudo ruuxa idinku fiican baa idinku khayr badan buu nabigu yuhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka xusnulqadaa baa la yidhaahdaayo maadaama aad lacagtii intifaacsatay walaalkaana ilaahay dartii kuu siiyey ixsaan kuu sameeyey waxba uusan kaaga rabin inaad aduguna waxoogaa u dadaasho asaguna hadda kuma talagelayo ogow hadduu markii horeba ku talagelahay oo maalan dhaqanka meesha yaallaba saa iska ah shardi kamaadan dhiganin laakiin suuqaa qaabka looga mucaamaloodaa ninkii dayn kaa qaatay inuu wax kuu soo raaciyo talagalkaaga marka waa ku jirtaa kolley waxunbuu kuu soo raacin doonaa soo ma haddaad doontaan ha ku wada hadlina markii hore waa xaaraan maxaa yeelay almacruufu curfan kalmashruuti shartan baa qaacida fiqiya wixii suuqa lagaga mucaamaloodo shardi aad wada dhigateen oo kaleu ka dhigan yahay mucaamalada suuquba hadday saa u jirto xataa ha ku wada hadlina idinkoo ku wada hadloo kale ka dhigantay leanna xeerka iyo curfiga suuqu wuxuu ka dhigan yahay sidii shardi la wada dhigtay oo kale hadday laba ruux hadda isqabsadaan oo ganacsataa oo loo baahdo in la kala saaro xaggee loo noqonaya xeerka waxaa loo noqonayaa suuqaa loo noqonaya waa curfi waxyaalo badan xaggaa loo laabanaya saas way macanaha waxaa kaloo nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidu jaabir bn cabdillah xadidka hore bukhaari baa wariyey kan dambana bukhaari baa warinaya jaabir wuxuu yidhi nebiga ayaa iga daynsadoon dayn ku lahaa markaasaan masaajidka ugu imid faqadaanii wazaadanii buuri nebigu dayntaydii waa ii guday waana ii siyaadiyey buuri siyaadana waa ii raaciyey adiga warka fahanoo daynta marka hore haddii wax siyaadaa aad shardiyaysatana waa xaaraanoo waa ribo haddaan shardi hore jirin curfina jirin walaalkaagii aad daymisay markuu kusoo danaystana wax kuu soo raaciyana waad qaadan intay dayntu ku maqan tahay hadduu wax kuu soo hadiyeeyana horeyna uusan kuugu hadiyeyn jirinna ma qaadanaysa leanna sababta dayntay markaa ku timid macanaha intaasita waa axkaamtii daynta wey waxaan ku darayaa arrimaha daynta sidoodaba iyo qaadashada daynta nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh aad iyo aad buu u adkeeyey ilaahay wuxuu ka magangeli jiray inay dayntu ka adkaato oo wuxuu dhihi jiray acuudu billaah ow acuudu bika min dalaci dayn ilaahu dayntu inay iga adkaato iga qaalib noqotu yuu ilaahay ka baryi jiray inaysan ka qaalib noqonin oo aad ilaahay u weydiisan jiray ilaa saxaabadu yidhahdeen rasuul ilaahayow horta dayntan baad ilaahay ka magan gashaaye bal wax nooga sheeg markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam ina alrajula idaa harima xaddata fakadab wa wacada faakhlaf ruuxu markuu daymoobo beentiisaa badan soo ma ballanfurkiisuna way badantah haddaabad daymowdo been iyo adigu waad ishaysaan ballanfurna meel kaama jiro maxaa yeele waa lagu qabsan dayntiina sibaa lagu leehay war aawey dayntii waktigeedii waa la gaadhay war maye waxbaan yaro sugsugahayaa bal ii kaadi jaawaad ku dhacda soo ma muxuu ahaayey waktigii baa la gaadhay dayntii baa lagu weydiistay waxaad tidhi niyo waxaan ku siinahayaa bal laba toddobaad isii waa ballanaad gashay soo ma labadii toddobaad markaad gasho ma haysid haddana a waad ka baxday ballantii haddana mid kalead qabsatay haddana waad ka baxday ballanfuryo iyo been dayn baa sabab u noqotay sidaas daraaddeed buu nebigu ilaahay ka magangeli jiray daynta khaasatan markii aad tabar u weydo waxaa nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu nin saxaabada ka mida u yimid xadiidka fii saxiixi muslim min xadiidi abi qataada nin saxaabada ka mida u yimid markaasuu yihi rasuul ilaahay bal ka warran haddii lay dilo aniga oo haddii lay dilo oo ilaahay dartii lai dilo oo dagaalka laygu dilo ma laii dembi dhaafaya markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam haa waa lagu dembi dhaaf haddii lagu dilo adigoo ajir ilaahay ka doonaya oo niyadaadu fiicanta sii jeeda oo gaalada ku sii jeeda een soo jeedinaan cararaynin haddii sidaa lagugu dilo jannadaad gelaysa waa laguu dembi dhaafi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ku celi hadalkaagii wuu ku celiyey nebigu wuxuu yidhi haa waa laguu dembi dhaafi adoo sii jeedaoo gaalada kusii jeeda niyadaaduna fiicanta aan cararaynin haddii sidaa lagugu dilo waa laguu dhaafi wax kasta ilaa daynta mooye jibriil baa hadda ii sheegay buuhi ilaa daynta mooye xataa haddaad goobta dagaalka shahaado ku qaadato wixii kaloo dembi ah dhibicda dhiigga ugu horraysee kaa soo baxda baa laguu dhaafi laakiin daynta maya qabrigaad la geli qabrigaad la geli nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ahaan jiray oo muxuu ahaay ka mid ahaa ee dhaqankiisa dadka daynta qaba intii uusan xoolaha helin oo futuuxaadka helin oo haniimooyinku intuusan helin oo tabartiisu iska yaray ruuxa marka la keenoo la yidhahda lagu tukado janaasadiisa ayaa wuxuu dhihi jiray war dayn ma lagu leeyay haddii la yidhahdo haa wax dayntaa lagu gudo xoolo ama ka tegey haddii la yidhahdo haa wuu ku tukan jiray haddii la yidhahdo maya wax xoolaha kama tegin daynna waa lagu leeyay wuxuu dhihi jiray war yaa ka qaadahaya daynta ayaa ka qaadaya oo ka bixinaya haddii la helo nin yidhaahda anaa ka bixinaya wuu ku tukan jiray haddii la waayo wax ka qaadoo ka xambaarana intuu iska dhaqaaquu dhihi jiray ku tukada a nin dayn qaba anugu ku tukan maaye wax ka bixinayana uusan jirin isagii wuxuu isaga bixiyana aan ka tegin anugu ku tukan maaye ku tukada buu dhihi jiray waa isaga tegi jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii dambe uu xoolaha helayna oo haniimada iyo futuuxaadka uu helayna ruux kastaoo muslim oo dayn ku dhinta nebigu isagaa ka gudi jiray salawaatu rabbi wasalamu aleyh oo ka bixin jiray daynta culayskeedaad garanaysaa marka shareecadu aad iyo aad bay u adkaysay daynta oo waxay tidhi daynta marka la qaadanayo taxadarka ay bixisa fiiri waxay tidhi daynta markaad isa siinaysaan rahan kala qaata rahanta waxaa la yidhahdaa cudhaadha waa shayga lagaa sii haysanaya intaad daynta soo celinayso rahan kala qaata qur-aanka kariimka dayntii baa la adkaynaya kafaalo iyo ruux damaana ah damiin ah dayntii baad bixinaysaa war ruux damiina ii keen daynta berri haddaan kaa waayo aan ka qaato dayntaydi waa adkayn dayntii la adkaynayo kitaabo daynta qora aayadda ugu dheer qur'aanka kariimka ah waa aayadda daynta ka hadlaysiyo qoritaankeeda yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin soo mahayn ha aayadda ugu dheer qur-aanka waa aayadda ka hadlaysa axkaamta daynta waaye qora markhaati u sameeya hadday dayntu yar tahay hadday badan tahayba idinkoon qorin maya waxaaso dhan maxaa laga wadaa xuquuqda inay luntaa la diidan yahay markhaati yar laba raga u sameeya laba raga haddaad weydaan nin iyo laba dumara markhaati geliya dayntii aad baa loo adkeeyey aad iyo aad baa loo adkeeyey marka annaga laakiin mushkiladana haysata axkaamtaasoo dhan baan ka tillaabsannay mucaamalaadka aan gelayno iyo deymaha insa siinayno kulli si fududoo isku kalsooni baan wax isu siinaa qoraal iyo markhaatigelin iyo rahan iyo waxaan oo dhan ma samayno hadhow markay xaajadu qadhaadhaatana yacni si laynoo kala saari baa adkaan xuquuqda marka in sidaa loo adkeeyo taxadarkaa la mariyo waa axkaamta shareecadu ay daynta ugu tala gashay waxaa laga maarmaana daynta gududeeda in loo degdego ruuxii dayn lagu leeyahay uu dadejiyo waxaa xaaraan ah in aad dadka daynta kugule meermeeriso oo nebigu wuxuu uhi matlu lghaniyi dulmun ruuxa heli kara dayntii wuxuu ku bixiyo meermeerinta uu dadka ku sameeyaayo waa dulmi berri ugu soo laabo a bal berri ugu soo laabo berri baad soo noqotay maya waxbaa siigay bal saadama igu soo laabo waad soo noqotay maya bal wiig kadib haynoo ahaato ha waadna heli kartaa inaad bixiso waa dulmi iyo gardarro iyo dembi waayo lafdi kalena wuxa oo nabigu yuri sal lla alay slam layu lwaajidi yuxillu cirdahu wa cuquubatah meermeerinta uu ku sameeyo ruuxa heli kara dayntii inuu bixiyo meermeerinta uu dadka dayntale ku sameeyaay waa arrin xalaalaynaysa cirdigiisa iyo sharafkiisa in wax laga sheego lana ciqaabo waxaa u bannaan ruuxa dayntiisu ka maqantae la meermeerinayo inuu ruuxaasi yidhaahdo waa khaa'in wax ka sheego ka dacwoodo soo ma arti cirdigiisa gaadho way u bannaantah waxaa kaloo u bannaan cuquubadiisa inuu ka shaqeeyo in la xidho in la xidho hadduu nidaam jiro in la karbaasho wahaakada waa kee waa ruuxii dayntii heli karay ee isagoo heli kara dadkii daynta ku lahaa ee ixsaanka u sameeyey ama mucaamalada la galay meermeerinahayo berri saa dambe sidanta ku haya waa dembiilo weyn waay dembiilo weyn waay waxaa bannaan oo shareecadeenna ku bannaan waxa la yidhaahdo taxwiilu dayn ama baabka xawaalada la yidhahdo xawaala yacani daynta wareejinteeda waay anaa dayn igu leedahay markaasaa waxaan ku leeyahay warniyo daynta aad igu leedahay hebel ku wareeg hebel baan dayn ku leeyahay hebel ka qaado way bannaanta haddii ninka lagugu wareejinayo uu nin waxhaysta yahay xoolahaagii inaad ka helaysana aada rumaysan tahayna waa inaad ku wareegto oo nabigeennu wuxu uhi sal lla lay waslam ruuxii lagu wareejiyo mid waxhaysta ha ku wareego kaasaad u wareegi marka haddaad ka weyda isagii talow kiima kusoo noqon kartaa mise haddaad wareegto waa saaad u wareegtay waa masale khilaafiya wa culamada qaar waxay leeyiin haddaad wareegto waa saaad u wareegtay qaarna waxay warmaya haddaad kii ka weydo kii asalkaabaad kusoo noqon kartaa masale la yidhi waay maanaa culimmada ay aragti aan ku kala duwan yihiin waxaa fiican ruuxa daynta kugu leh aad ku leedahay ee daynta aad siisay in aad ka sugtaa fiican inaad u fududaysood ka sugto oo nebigu wuxu uhi man yasara calaa muslimin yasara allahu calayhi fi dunya waalaakhira ruuxii ruux mu'sir ah oon waxba haysanin oo muslim ah daynta ka fududeeya ka suga ilaahay baa ka fududeeya maalinta qiyaamada abu hurayra warinay abu hurayra nebiga ka warinay waa xadiis saxiixa wey sidoo kaleeta waxaa la doonayaa ruuxa daynta bixinaya daynta inuu u raadsado si si aan adayg iyo qallafsanaan ku jirin ruuxaad daynta ku leedahay dayntaada markaad ka raadsanayso ruuxa ha ha ku adkaanin si edabsan oo tarsiibsan oo muxuu ahaay ay ka muuqato ixtiraam uu ka muuqdo dayntaada u raadso raxima allahu rajulan samxan idaa baaca waida ishtaraa waida iqtadaa buu nabi uri sal lla lay slam allah u naxariisto ruux saamixid badan oo dadka u fududeeya markuu gadayo markuu soo iibsanayo iyo markuu dayntiisa gudanayaba markuu dayntiisa dalbanayo dadka u fududeeyoon ku adkaynin allah u naxariisto ruuxii daynta aad ku lahayd inaad ka sugto ama ka cafido ajir weyn baa iyadana ku jira oo nebigu wuxuu yidhi man andara mucsiran aw wadaca canhu adallahu allahu fii dillih ruuxii ruux dayn uu ku leeyahay ka suga ama kaba dhaafo oo ka cafiyaay ilaahay maalinta qiyaamada carshiga hadhkiisa ayuu hadhin doonaa toddoba ruuxoo carshiga harhsan doona kooda sidoodaad waayo ruuxa sideedaad ee carshiga harhsan doona maalinta qiyaamada waa ruux dayn uu dad ku lahaa ka cafiyey ama ka sugay oo waxoogaa u yara kaadiyey waxaa kaleeto iyadana laga doonayaa ruuxa daynta la siiyey oo dayntu ku maqan tahay marka uu daynta qaadanayo horta inuu ku qaato niyad ah daynta inuu bixiyo laakiin isticmaal oo baabi'i hadduu niyad noocaasa xoolaha dadka ku qaato asagana waa habaaran yahay oo nebigeenna waxaa ka sugan salawatu rabbi wasalamu aleyh xadiidu abi hurayra fi saxiixi اlbukhaari man akhada amwaala annaasi yuriidu ada'aha adda allahu canhu ruuxii dadka xoolahooda qaata oo daynsada isagoo doonayo niyadiisa ay tahay waad iska bixin ilaahay ha ka guda kaas ruuxii xoolaha dadka qaata isagoo doonaya inuu baabi'iyo isticmaalo un niyadaasuu ku qaadanaya ilaahay isaga ha halaago ha baabi'iyo soo ma niyada xoolaha dadka aad ku qaadanaysa waa inay tahay xoolahan waad ka dadaaliyo waad gudi isla markaana inaad gudi gudi karto waa inaad is-ogtahay ama xamaal ama dayn ha kaaga maqnaato oo taa ku gud ama muxuu ahaayey qaab un waad is leedahay waad gudi kartaa laakiin uruuri uruuri oo daynta qaad oo isticmaal oo haddana ka qaad oo isticmaal taasi waxa weeyaan ilaahay ha ku baabi'iyo way taas waa habaar baa ku dhacaya ruuxa isaga ruuxii waxaa looga baahan yahay sidoo kale xusnulqadaa daynta ruuxii lagu lahaa waa inuu si wanaagsan u gudo ousan dadka muxuu ahaayey warwareejinin oo uusan dhibin oo hadduu heli karo dayntuu soo qaatay wax u raaciyo hadhow markuu gudayo axaadiisteedii waa kaan soo marnay waxaa ugu dambaysiinaya sidoo kale waxaa laga doonayaa ruuxa daynta qaatay ee intifaacsaday ee loo ixsaan sameeyey intuu daynta la maqan yahay inuu u duceeyo walaalkiisii daynta siiyey oo ugu duceeyo laba arrimood yacni waxa wuxuu ugu ducaynayaa xadiiska nebiga sida ku timi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka axmed iyo ibn maaja iyo nasaa-i baa soo saaray min xadiidi cabdillahi bn abi rabiica wuxuu yidhi nebiga sal alla alay wasalam ayaa wuxuu iga daynsaday shay xunayn markuu ku duulahayay buu iga daynsaday wuxuu iga daynsaday buu yidhi soddon ama afartan kun markuu soo noqday ayuu ii guday buuhi markaasaa wuxuu yidhi baaraka allahu laka fii ahlika wa maalika ilaahay ha kuu barakeeyo ehelkaaga iyo xoolahaagaba carruurtaada iyo reerahaaga iyo xoolahaagaba allah ha kuu barakeeyo inamaa jazaau salafi mxuu alwafaau waalxamdu daynta laysa siiyo abaalkeedu waxa weeye inaad ruuxii dayntiisiina guddo una mahad celiso man astaa ilaykum macruufan fakaafi'uuh ruuxii wanaag kuu sameeya waa loo abaalgudaa haddii wixii aad waxaad ugu abaalgudda aadan heli karayninna waa loo duceeyaa jazaaka allahu khayran baa la yidhahdaa baaraka allahu laka fii ahlika wa maalika xoolahaaga allah kuu barakeeyo ehelkaagana allah kuu barakeeyo leanna waxaa la doonayaa inaadan noqonin abaallaawe soo ma abaal baa laguu galay waa inaad abaalkii ka dadaasho ood walaalkaa u ducaysay inta uu ixsaanka kuu sameeyey markaad gudaysana inaad guditaanka ka dadaasho adigana xilkaasaa ku saaran kii daynta qaatayna aadaabtaasaa looga baahan yahay kii daynta bixiyeyna aadaabtaasaa looga baahan yahay axkaamta dayntuna jumlatan marka la yidhaahdo inahaasi ayaa lagu soo ikhtisaarin karaa laakiin waa baab aad u ballaadhan oo haddii muxaadaraad iska dhaafay kutub waaweyn baa lagu qoray kutubta fiqiga abwaab buu ku leeyahay haddaad tidhahda maantaan akhriyaya aada ka lug bixi karayn intaasi marka bal khulaaso aan axkaamtii daynta kusoo ururnay insha allahu tacala ha noqoto ilahay tabaaraka wa tacala wixii gafa ama khalada hanaga dhaafo wixii sana saxana ilahay tabaaraka wa tacala thawaabkeeda iyo ajirkeeda allah ina siiyo hada wabillahi tawfiq wasala allahuma wasllam cala nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbi wasllam
jasahu allahu khayran sheekh moxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiisa xasanaadka ha ugu daro su-aalo badan oo muhiim ah oo khaasatan south africa khuseeya ayaa meesha ka buuxa laakiin maadaama sheekhu maxaanku uu wakhti qaatay ilaa shan lix su-aalood kolba sheekhu suu uga dhaqsado jawaabaha ayaan weydiinaynaa kadibna waan qado doonanaynaa si aan muxaadaradii casarkii isugu soo laabanno hoosta waraaqaha layga gelinhayaa waxaa ka mid a weli gabdhuhu saddexdii maalmood ay raashinka ay karinhayeen bay ku jiraan walow raashin yarba ay kariyeen shalay iyo maantaba in laga gato oo ay ku taageeraan masaajidada iyo maraakista koonfur africa laga dhisahayo ayay gabdhuhu go'aansadeen xooggoodana sadaqaystaan bal marka koowaad gabdhaha iyaga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala carruurtooda iyo ehelkoodaba ha barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay jecel yihiinna ha siiyo waxaa laydinka codsanhayaa marka inaad gabdhaha qadada ka gadataan su-aasha koowaad sheekh ninkan wuxuu leeyahay waxaan ha waxaan daynsaday dayn dayn badan baa laygu leeyahay anna dukaan baan leeyahay dayntaa maxaan ku idhaahdaa laygu leeyahay yaa aadba uga badan maxaan ku idhahdaa xoolahan haysto se kama bixin karaa
bismi illah raxmaan raxiim saka ma igu waajibtay dhe horta ma bixin karaa haddaad tidhaahdo bixi baan ku dhihi laakiin ma igu waajibtay haddaad tidhaahdo jawaabtu waa maya sakaa kuguma waajibin ruuxa ee dayntiisa daynta lagu leeyahay iyo xoolihiisa ay dayntu ka badan tahay waa mucsir waa mucsir isagaa u baahan in saka la siiyo leanno sideedaba markaad sakada bixinayso qaabka loo sakeeyo ganacsadaa tahay badeecaa kuu taalla qaabka loo sakeeyo waxaad isku daraysaa lacagta kuu taalla ee caddaanka ah waxaad ku daraysaa alaabta kuu taalla ee badeecada ah markaad qiimayso qiimaheeda wixii ka soo baxaad ku daraysaa waxaad ku daraysaa oo saddexaad daynta kuu maqan ee dadka aad ku leedahay eed rajaynayso inay kuu soo noqonayso saddexdaa markaad isku darto baa waxaad ka goynaysaa daynta adiga lagugu leeyahay wixii soo hadha markaa hadday waxba soo hadhi waayaanna dee sakaba laguguma leh oo daynta lagugu leeyahay baaba ka badan waxoo dhan hadday wax soo hadhaanna inta soo hadhay hadday gaadhayso nisaabkii sakadu ku waajibaysa sakaa lagugu leeyahay hadday qiyaastii sakadu ka waajibaysay ay ka yar tahayna saka laguguma leh wabilahi towfiiq
jasaahu llahu khayran sheekh maxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka haka abaalmariyo ninbaa ninkan su-aashiisu waxaa weeye aniya nin baan dukaan wada furannay yacnaa laba wiil baa shirkooday dukaan south africa ku yaalla muddo markii la shirkadada la ahaa ayay dukaankii lagu heshiin waayey sida ka dhacda waddankan waxaa lagu heshiiyey in la kala baxo oo midkood uu lacagta celiyo kii dukaanka ku hadhahayey baa wuxuu yidhi nacam lacagtaa waan celin bishardi inaada dukaan iga agfuraynin waynu isgaranaynaay war lacagtaysi buu yidhi dukaan kaa agfuri mahaya lacagtii buu siiyey muddo yar kadib buu ka agfuray dukaan isna lacagtii lagu lahaa ee baaqiga ahaa inuu bixiyo ayuu diiday wuxuu yidhi marka lacagtaa aan diidanahay ma xalaal baa mise waa xaaraan
bismi illah raxmaan raxiim horta almuslimuuna calaa shuruutihim nebigeenna sida ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wixii shardi ah ee muslimiintu dhigtaan in la oofiyo waa waajib cumarna hadalkiisi wuxuu ahaa maqaaticu alxuquuqi cinda shuruud xuquuqdu meeshay ku go'do waa shuruudda agteeda waay wixii shardi la dhigto waa laasim shuruudda caqdi oo kale waay heshiis oo kale waayo waa laasim haddii marka lagu kala baxay heshiisna lagu qaatay dukaan hayga ag furanin sidaana ay ku heshiiyeen lacagna uu ku qaatay inuu dukaan ka ag furto waa dulmi waana heshiis jebin waana shardi ka bixid oo haddaad tidhaahdo ma xaq buu u leeyahay inuu aniga shardi iiga dhigo dukaan ha iga ag furanin jawaabtu waxa weeye markii hore xaq kuuguma lahayn inaad diiddana xaq baad u lahayd laakiin haddaabaad gashay waa inaad oofiso ama ragannimo iska raadiyo oo marka horeba diid laakiin intaad oggolaato inaad haddana khayaanto ood ka ag furato maya saas macanaha saas daraaddeed ninkaasi khayaanuu sameeyey shardigiibuu ka baxay heshiiskiina waa ka baxay hadduu ka baxay lacagta laga hayaana ayaduna waa dulmi asaguna waa inuu dukaanka ka guro mid fog raadsado kanna waa inuu lacagtiisa siiyo haddii kale soo maaha dee isku marnaada soo maha ninkan dukaanka furayna waa daalim kanna inuu yidhaahdo lacagtii kuma siinahaye iga guuro meel kale aad shardigiina oofi xaq buu leeyahay asal ahaan laakiin lacagta ma intifaacsan karo lacagta ma intifaacsan karo asal ahaan ninkiiba iska leh ninkan dukaanka furtay waa inuu meesha ka guuro waayo wallahu aclam
jasaahu llahu khayran ninkan wuxuu leeyahay dhowr jeer baan su-aasha kusoo celceliyey sheekha maanta ilaa wa ilaa la igu gudbiyo wuxuu leeyahay gabadh baan guursaday hal nin oo markhaati ahaa sheekh nala joogay ninkii meherin hayey iyo aniga iyo oo ninka weliba meherin hayay wuxuu yidhi waa weligeedii iyo aniga iyo nin markhaati ah unbaa joogay saddexdaa ruux bas baan ahayn meherkaasu ma ansaxayaa
yaa joogay sheekhii meherinaya ma jooga ha iyo nin kale
hal ruux unbaa markhaati unbaa joogay saddex nin un weeyaan waa weli iyo wan shaahid iyo isaga
guurkaasi sax wey guurkaasi waa saxsan yahay waxba lagaga noqon maayo labadii markhaatina way joogaan xaggay joogaan ya
weliga oo sheekhan meesha fadhiya muxuu u fadhiya ma bilaash ba ya sheekhu waa shaahid sheekhu waa shaahid oo muxuu ahaay asal ahaanba waxaa loogu talagalay cuquudda ee, guurka ee, soomaalida unbaa sheekha ku xidhee shareecada cuquudda guurka sheekh kuma xidhna cuquudda guurka arkaanteedu waxa weeye waa weliga iyo ninka guursanaya iyo meherka xataa meherka waa la dibdhigi karaa meherulmithli baa hadhow la qadari karaa sidaas daraaddeed meel ay sheekh kaga jirto shareecada ma jiro soomaalidaasi maadaama waxoogaa dadku aynan aqoon lahayn culimmadu inay gabdhaha meheriyaan aqoon darradaa keentay asal ahaanna ma ma xuma asal ahaan ma xuma laakiin arkaanta guurka ka mid maaha hadduu gabadha aabbaheedku yidhaahdo gabadhaydii waan ku siiyey waana kuu guurinaya oo intaad isu timaadaan laba nin oo markhaatiyan idinla joogaan oo yidhaahda gabadhaydii waan kuu meheriyey meherkeeduna waa intaa adiguna aad qabiltu tidhaahdo warku waa saxsan yahay gabadha la guri gal wax kaa maqan haba yaraatee ma jiro marka haddii mas'aladu ay tahay sheekhu wuxuu wakiil ka ahaa weligii gabadha aabbaheed buu wakiil ka yahay meeshii weligu markaa joogaa nin kalaa meesha jooga nin kaleetoo saddexaad waa loo baahanya markaa leanna sheekhu wuxuu joogaa booskii weliguu joogaa wakiil buu ka yahay soo ma marka waxaa loo baahanayaa in la helo laba markhaati oo sheekha ka baxsan ilaan waxaa la rabaa laba markhaati iyo weligii ama weliga wakiilkiisi sheekhu hadduu marka she- weligii wakiil ka yahay laba ninoo kaleeto waa inay meesha joogaan haddiise laakiin weligii joogo sheekhuna joogo nin kalena joogo sheekhu markaasi waana markhaati gabadhiina wuu meherinayaa leanna weligeedii baa jooga soo maa weligiina wakiil buu ka yahay weligiina wuu joogaa shaahidna waa joogaa sheekhuna waa shaahid weligii baa jooga sheekhoo shaahidana wuu joogaa nin kalena wuu joogaa oo shaahida meherku waa sax markaa waa suurada uu saxda yahay wey macanaha laakiin hadday sheekhii iyo nin kale iyo kii guursanayay saddexdooda keliya hadday yihiin caqdigu sax maaha marka waxay u baahan tahay in lagu noqdo guurka noocaas oo marka waxaa ka maqan markhaatiyadii baa ka maqan waana adnaa shay waa inta ugu yar oo guurka lagu iclaamin karo waay nebigana wuxuu yidhi sal lla alay waslam aclinu nikaax guurka iclaamiya guurka muujiya oo kan qarsoodidaa ka daaya waxaan annaga dhahnaa khudba siraadka ama nikaaxu sir loo yaqaano sax ma ah bilitifaaq ma asaxayo wabillahi towfiiq
jasaaka allah khayr wuxuu leeyahay saa'ilkan cajaladaha d v d-ga ahee madhan waxaa ka muuqata siday horey noo soo weydiin jireen inay weliba soud afrikaanku ka gataan oo ay heese ku duubaan ma iibin karaa anoo soud africa joogo iyo tiifiyado iyo macal tiifiyadooda
qalabka sidoodaba la isticmaalo marka laga ganacsanayo ee waxay ku xidhan tahay xalaalnimadiisa iyo xaaraamnimadiisu waxa ay u badan tahay in loo isticmaali doono dadka kaa gadanaya hadday u badan tahay inay xaaraan u isticmaali doonaan ma bannaano inaad ka ganacsato dadka kaa gadanaya hadday u badan tahay inay xalaal u isticmaali doonaanna way bannaan tahay markaa inaad ka ganacsato ama qalabka wax lagu duuba ha noqdo ama electronica ha noqdo haddayba u badan tahay in xaaraan loo isticmaalayo marka waxay imaanaysaa walaa tacaawanuu cala aliismi waalcudwaan xadgudub iyo dembi ha ysugu kaalmaynina mas'aladaasi waa masalada caankaee loo yaqaano baycu lcinabi liman yatakhiduhu khamran in cinabka laga iibiyo cid khamro ka samaysanaysa soo ma maalan qamandi baad haysataa raashiin baad haysataa warshadda khamrada kadama ka iibin karta anugu qamandi unbaa shaqo ka qaday lacagna waan ka qaatay maxay maxaa dhiboo ku jira dee dhibka ku jiraay waad u kaalmaysay taa waxaa la mid ah xilliga fitnadu taagan tahay oo muslimiinta dhiiggooda uu daadanayo hubka lagama ganacsan karo leanna maxay u badan tahay hubkani in dhiig lagu daadin doono soo ma a adigii ka gaday dembi baad qaadi mas'aladaasi waa masalada la yidhaahdo min baabi taxriimi alwasaa'il wasiiladan maadaama ay xaaraan u adeegayso adigii inaad ka ganacsato waa nooc kaalmo iyo gacan waxay u tahay xaaraantii saas daraaddeed kama ganacsan kartid kamana gadi karaysid wabillahi towfiiq jasaaka allahu khayr su-aalaha waan soo khatimaynaa sheekhan wuxuu leeyahay saa'ilkan xoolahayga waxaan ka shaqeeyey sigaar boqolkiiba labaatanna waa xaaraan ma ka xajin karaa haddaanse xajiyey xajkaasu muxuu noqon hayaa
boqolkiiba meeqa boqolkiiba labaatan.
Mm. xoolahaaga boqolkiiba labaatan hadday yihiin xaaraan yihiin malaha waxaa fiicnaan lahayd intaadan i weydiinin ma ka xajin karaa boqolkiiba labaatanka seen ugu taliyaa inaad i weydiisaa ka fiicnayd laakiin waxaa kaa muuqata boqolkiiba labaatankii inaad sii haysanayso keliya aad weydiinayso uun xajkaagiiyo cibaadadaad seed ku samaysaa mana saxsanaa ma saxsana maadaama aad ogtahay inaad xaaraan ku jirto boqolkiiba siddeetanna xoolahaagu xalaal kuu yihiin bilaahi calayka labaatanka maad weydiisi seen uga takhallusaa wax badanoo ku deeqaa baad haysataa oo xalaaleh taasi waa mid midda labaad xoolahaaga hadday badankoodu xalaalo yihiin waxa ku dhex jiree xaaraamtaana ay yar tahay waxaa laasimku waa inaad toobad keento boqolkiiba labaatanka ku jirana aad isdhaafiso masaalixda muslimiintana aad ku bixiso iyo masaakiinta danaha muslimiinta danaha muslimiinta bimacnaa masaalixda caamka ah sida waddooyinka ee isbitaallada ee waxbarashada ee goobaha cibaadada khilaaf baa ku jira meelaha inaad ku bixiso masaakiinta iyo dadka baahan ee dhibban aad siiso boqolkiiba labaatan inta kaleetana xalaal bay kuu noqonaya amaa xajkii ma ansaxaya waxaan ku dhihi lahaa xoolaha qaybtooda xalaasha ka soo jeeda ka xaji qaybta xalaasha ka soo jeeda ka xaji haddayna kala saarnaynoo isku dhex jiraanna haddaad soo xajido culimmada badankood waxay qabaan xajku waa asaxayaa laakiin dembiilaa tahay xataa haddaad xoolo xaaraan ah ku xajido xoolo xaaraan ah ood sooba dhacdayba ama aad bililqaysatay ayaabaad ku soo xajidayba saddexda imaam waxay isla qabaan inuu xajku asaxayo dembiilana aad tahay waa maalik abu xaniifa iyo shaafici alimaamu axmed cala riwaaya saxiixa waxa isagu uu qabaa inuusan xajku asaxaynin masaladu marka waa masale khilaafiya laakiin si ay noqotoba adiga warkaaga inaad cibaadadaadaas weynayd gudanayso shaki iyo hadal inaad geliso lagaaga fiicane qayb xalaal ood og tahay meel xalaala inay ka timid ku soo xaji xaaraantana intii wakhtigii jaaniska intaad haysatoon lagugu imaanin xaaraanta ka takhallusoo isdhaafi wabillahi towfiiq jasaaka allahu khayr baaraka allah fiikum su-aalaha diiniga ee muhiimkaa dib baan u dhigaynaa laba su-aalood oo layaab leh ayaanan kusoo khatimaynaa su-aasha hore wuxuu leeyahay sheekh kitaab ayaan ka xaday masaajidka ka qaatay waana toobad keenay maxaan sameeyaa waanan gaday buu leeyahay kitaabka dib baan waan sii gatay
waa iibsadayna kitaab cali cimraan wuxuu yidhi weliba kitaan bismi illahi raxmaan raxiim Eh, ninka masaajidka kitaab ka xaday toobadna keenay kitaabkii soo celi laf ahaantiisii haddii la waayana mid isagii u dhigma masaajidka keen leanna waxyaalaha mutlafaadka ah ee ruuxu uu kharibo shayga laftiisii baa laga rabaa haddii shaygii la waayo waxaa laga rabaa hadduu mithli yahay waxyaalaha wax la mid a la helo wixii wax la mida la rabaa inuu gudo haddii uusan mithli ahayn oo wax la mida la waayana qiimaha ayaa la gudaa oo markaa waxaa la yidhaha mutaqawan baa la yidhaahdaa marka maadaama kitaabkii kitaab la mida la heli karo isagii intaad soo iibiso masaajkii kusoo celi haddii kitaabkii kitaab la mida la waayo maalinkii aad iibsatay qiimihii uu ahaa ee suuqa ka joogay intaad soo qaaddo masaajidka maamulkiisa u keen sidaasaa toobaddaadu insha allahu tacaala sax ku noqon ilaahayna toobaddaada ha aqbalo jazaaka allah khayr meelo badanoo wax laga xadaa jira laakiin masaajidda waxaa ka xaday meel wax laga xado waa badan tahay masaajid maxaa soo aagtiyey marka horeba
jazaaka allah khayr